الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى suuratu najmi ayaan ku dhex jirnay aayadda labaatan iyo lixaad ayuu darsigani ka bilaabanaya wuxuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala wa kam in badan oo min malakin malag ah oo fi samaawaati samaawaadka ku sugan ayaa laa tuqni aysan deeqaynin shafaacatuhum ergadoodu shay-an waxba ayna deeqayn ilaa min bacdi an ya'dana allah ilaa min bacdi an ya'dana intuu idmay kadib mooye allahu alla uu idmay liman cidna uu laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhira aan rumaynaynin igtii waxay ku magacaabayaan tasmiyata alunthaa tii dhadiga ahayd ama tu dhadig ah magacaabideedii oo kale magaceedii oo kale ku magacaabaya wamaa lahum umana sugnaanin bihi kaa isagaa min cilmin wax ogaansha iyo cilmi uguma sugnaanin in yattabicuuna maa yattabicuuna ma raacayaan ila adanna malo mooye wax kale ma raacayaan wa ina adanna maluhuna laa yugnii deeqi maayo min alxaqi xaqa xaggiisa shay a waxba ka deeqinaga ka jeedsaday oo walam yurid aan doonaynin ila ogaansho badan biman cid buu u ogaansho badan yahay dalla lumay can sabiilihi jid cid lagu awood lahay laakiin maxay ku marmarsoon jireen waxay dhihi jireen shufacaaxyaantan aad samaysateen iskaba dhaaf malaa'igta samaawaadka joogta oo khalqi ilahay kuwa ugu fadli badan ka mid a maalinkaa isaga ah shafaacadoodu iyo ergadoodu waxba tari mayso ilaa laba sharti mooye mid ilaahay u ogolaaday haddana raalli ka noqday shafaacadu waa inay idanna hesho marka labaadna rido ilaahay waa inay hesho kan ergeynayana waa in la fasaxo la yidhaahdo ergee oo lagu maamuuso kan loo ergeynayana waa in ilaahay raalli ka noqdo labadaa sharti markii la helo unbay shafaacadu dhacdaa saas macnaha ilaa min bacdi an ya'dana allahu liman yashaau wayardaa marka shafaacadan aad dhagaxyaantan ka rabtaan eed adduunka ku caabudaysaani xataa malaa'igtii baan aakhiro gacanta ku hayn ilaa labadaa sharti in la helo mooye dhagax xagee buu joogaa marka saasaa marka xididada loogu siibaya waana shubhada keentay maanta lafteeda in lagu tacalluqo dadka amwaada dhintay iyo awliyada in lagu tacalluqo isla tii lafteedii baa taallo war awliye iyo wadaad qabri gale iskaba dhaafe malaa'igta samaawaadka joogtaay ilaahay hortiisa erge iyo shafaaco lama tegi karto ilaa min bacdi an ya'dana allahu liman yashaau wayarda masaladu marka waa masaladii waay way shafeecayaanoo wasiilay noo yihiin waa tii lafteedii qolada ay ku cudurdaaran jireen maana shafaacadu marka shuruudtaasay leedahay mabda'a markii taana la siiboo la yidhi ergana ma jirto ergo waxba idinku qaban maayaan oo shuruud bay leedahay ayaa haddana waxaa loo tegay malaa'igta iyo mabda ay ka rumaysan yihiin gaaladaasi iyo afxumada iyo anshixumada ay ku kacayeen ee macnaha waxa weeyaan binisba lilmalaaika rabbi wuxu uhi subxaana wa tacaala kuwa aan aakhiro rumaysnayni malaa'igta waxay ku magacaabayaan tu dhadig a magaceed tasmiya ay magacaabideeda wey macnaha oo waa kaan soo marnay wajacalu lmalaaikata ladiina wajacalu lmalaaikata aladiina hum cibaadu raxmani inaasan dhadig bay ka dhigeen yani gabdhay ka dhigeen waa gabdha ilahay bay dheheen malaaigtu intaasoo edab daraa ku jirta intaasoo khalad mid ka mida waxa weeye malaa'igtii ilaahay oy dhadig ka dhigeen ashahiduu khalqahum baa layidhi markii la abuurahayo gabdhaha laga dhigayo dhadiga laga dhigayo miyagaa goobjooga miyay joogeen markii la abuurahayo magacaabista marka malaa'igta la yidhaahdo waa dumar oo waa gabdho waa khalad mabda wax cilmi iyo yaqiin ku salaysan maaha laakiin no mabda ku salaysani waxtar ma leeyahy waina adanna laa yugnii min alxaqi shay-an mar haddii xaq la doonahayo waan malaynayaa xaqa laguma dhiso way ila tahay waan malaynahayaa iyo way ila tahay iyo waan soo gaadhay iyo waan loo badan yahay iyo waan arki jiray iyo xaq laguma dhiso kulli waa malo wey xaq haddaad raadinayso yaqiin baa lagu dhisaa iyo bur'aan iyo daliil laakiin waan malaynayaa diin maaha saas way macana wa ina adanna laa yugni min alxaqi shay-an iskaga jeesaale marka nabi sal ly slam qur-aankan iyo waxyigan aan soo dejinay ruux ka jeedsaday oo ka tegay adiguna faraha ka qaad baa leeyahay ha isku dhihin oo haddana aan adduunye mooye wax kaleba rabinba walam yurid ila alxayaata adunyaa qorshihiisa nolol kaleba uguma jirtaba wax tabac guurso ilmo dhal beer fal ganacso xoolo tabco wax meel dhigo magac yeelo kursi ku fadhiiso walam yurid ila alxayaata adunyaa intaa unbaa qorshihiisa wax intaa kasii ridan oo dhaafsiisan oo qorshaha ugu jira ma jiro kaas noo daawarbinay subxana wa tacala adiga isaga sukaana daa dalika mablaguhum min alcilmi waxa weeye sidoodaba waxay adduunye uun ugu agwareegeysanayaan oo ay macnaha u dhaafi la-yihiin aqoonta ay leeyihiin iyo cilmigoodu meesha ugu korraysa u gaadhsiisan yahin waaba adduunyo cilmi adduunya dhaafsiisan loo balhaabo saas maana noloshan hadda ay nool yihiin wax ka dhaafsiisan warba kama hayaan dalika mablagu mablaga waxaa la yidhahda cidhifka ugu dambeeya uu shaygu gaadho ayaa la yidhahda aqoontaadaaba intaa gaadhsiisan aqoon noloshan ka ridan oo dhaafsiisan maba og ma balaabo macna sidaas weya waa kii nabigeenu sal ly waslam dhihi jiray ducadiis walaa tajcal iddunya akbara hammina walaa mablaga cilmina ilaahow adduunyaha ka dhigin murugtanada ta ugu weyn waxaan ka murugno ka ugu weyn ilahow adduunyaha ka dhigin cilmiganaga iyo ogaanshahanagu meesha ugu dambaysa uu gaadhana ilahow adduunyaha ka dhigin saas wey maana yani gaala saas gaala adduunka iyo madaahirtiisa unbay garanayaane wax ka sii ridan ma garanayaan waa kaan soo marnay yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya wahum cani alaakhirati hum ghaafiluun muuqaalka adduunka yaqaana ama aakhara waaba ma ogyihiinba kuwama soo dhicinba macnaha dalika mablaguhum min alcilm rabbi waa ogsoon yahay subxaana wa tacaala wuxuu ka warhayaa cidda luunsan oo jidkiisa ka luntay cidda hanuuntayna rabbi waa la socda marka qoladaa isukaanla daa rabbile subxana wa tacala faraha iga qab wa kam in badan oo min malakin malag ah oo fi samaawaati samaawaadka dhexdooda ku sugan samaawaadku waa hoyga malaaigta wey ayaa laa tuqni aynan deeqaynin oo wax taraynin shafaacatuhum ergadoodu shay-an aynan waxba deeqaynin ilaa min bacdi an ya'dana intuu idmay kadib mooye allahu alle uu idmay liman cid uu u idmay yashaau uu doono oo wayardaa haddana uu raalli noqdo kan loo shafeecayana raalli ka noqdo kan shafeecayana uu u idmo labadaa in la helo mooye malaa'igta samada joogta shafaacadoodu waxba tari mayso haddii malaa'igtii sidaa la yidhi bini aadamkiina soo la mid ulma ah saas waa kaan soo marnay xukumkaasi malaa'igta khaas kuma ahe ayaga waxaa hadalka hadda loogu hadal qabsanayaa waxa weye waa kuwii shafaacada laga filayay wey labadaa shardi ayaa u yaalla intii iyaga kasoo hadhayna inay labadaa sharti u yaalaan baa kasii xag jirta oo iska cadda masaladu ina aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhara aan rumaynaynin layusamuuna way magacaabayaan almalaa'ikata malaa'igtii waxay ku magacaabayaan tasmiyata alunhaa tu dhadig ah ama tii dhadiga ahayd magacaabideedii oo kale magacaabideedii tii dhadig ahayd yani macnaa waxa weye gabdho iyo dumar magacoodii bay ku magacaabayaan oo waxay leeyihiin almalaa'ikatu banaat ullah waa gabdhihii ilah wamaa lahum wamaa lahum uma sugnaanin bihi odhahdaa iyada tasmiyadaa iyo magacaabistaa uguma sugnaanin min cilmin wax ogaanshiya uguma sugnaanin wax ogaansha iyo cilmi umay laha in yatabicuuna maa yatabicuuna ma raacayaan ila adanna mala mooye wa ina adanna maluhuna laa yugnii deeqi maayo min alxaqi xaqa xaggiisa shay-an waxba ka deeqi maayo meel yaqiin u baahan danni iyo male wax kama taro dannigani hadda waa danniga loo yaqaano wahmiga iyo ismawtiiska ee jaanibkiisu uu marjuuxa yahay amaa danniga oo jaanibka raajixa loo isticmaalaayay axkaam fara badan oo axkaamta shareecadabaa ku dhisan saas maana marka waa masale usuuliya fa acrib jeedsa nebi maxamedo caman cid xaggiisa ka jeeso tawallaa jeedsaday can dikrinaa waaladanada iyo qur-aanka ka jeedsaday waxyigaan soo dejinay iyo qur-aanka ninka ka jeedsaday oon barasho iyo ku camalfal aan iskuba hawlinba kaa ka jeesoo faraha ka qadale oo walam yurid haddana aan doonin ila alxayaata addunyaa adduunyada nolosheeda mooye wax kaleba aan doonaynin iyadaa unbuu ku hawlan yahayo war kaleba uma yaallaba daalika midkaasi oo adduunye doonidda ah ayaa mablaquhum makaanu gaadhidooda ah min alcilmi cilmiga ay ka gaadheen meesha ay cilmiga ka gaadheen waa adduunye doonidaas weeye wax kaleeto ay ka warhayaan maba jiraba cilmigoodu meesha ugu dambeeya u gaadho wey cilmiga xaggiisa ay ka gaadheen ina rabbaka rabbigaa huwa isaga ayaa aclamu ogaansho badan biman cid dalla lumay can sabiilihi jidkiisa ka lumay wa huwa isaga ayaa aclamu ogaansho badan biman cid buu ogaansho badan yahay ihtadaa hanuunay inay iyaguna nuunsan yihiin adigay inta ku raacsanna aada hanuunsan tihiin alla taa ma mooge waa la socdaa wey macna walilaahi alla keligii waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati samaawaadka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi iyo dhulka dhexdiisa waxa ku sugan ilahay baa iskale oo makhluuqaad ah liyajziya inuu abaal mariyo daraaddeed aladiina kuwii asaa-uu xumaanta sameeyey bimaa camiluu waxay camal faleen inuu ku abaalmariyo darteed iyo wayajziya inuu abaalmariyo darteed aladiina kuwii axsanuu wanaagga sameeyey bilxusnaa bilmathuubati alxusnaa abaalgudkii ugu wanaagsanaa inuu ku abaalmariyo aladiina kuwaasoo kuwaa muxsiniinta wey aladiina kuwaasoo yajtanibuuna dheeraanaya kabaa'ira alismi dembiyada kuwooda waaweyn waalfawaaxisha iyo kuwooda foosha xun ila allamama kuwa yaryar mooye ilaa laakiinse allamama kuwa yaryarkaa iyaga waa ka dhacaya ina rabbaka rabbiga waasicu lmaqfirati dembi dhaafidiisu miday ballaaran tahay oo gudaweyn tahay wey huwa isaga ayaana aclamu ogaansho badan bikum idinka id wakti buu idin ogaansho badan yahay ansha'akum uu idin amaamuday min alardi dhulka xaggiisa markuu idinka amaamuday oo aadam abuurhayay wa id waktina wuu idin ogaansho badan yahay antum idinku ajinnatun aad tihiin kuwa qarsoon fii butuuni ummahaatikum hooyooyinkiin yani waxa wey caloolahooda dhexdooda aad ku qarsoon tihiin ee falaa tusakuu ha ammaanina anfusakum nafafyaalkiina huwa isaga ayaa aclamu ogaansho badane biman cidda ittaqaa ka baqaysa waxba naftaada ha ammaaninoo kor haysu qaadin ayb walilahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi waxaa laga wadaa alle samaawaadka iyo dhulalka inta u dhexeeya isagaa iskale isagaa abuurtay isagaana maamula isagaana u taliya isagaynay ku dambayn doonaan maxaa loo abuurtay oy u joogaan xikmadda ku jirta maxay xikmaddii wey xikmaddu waxa weeye berrito siday saa ugu taagan yihiin waktigii ilaahay ku talagalay inay gaadhaan waktigaa markay gaadhaanna liyajziya aladiina asaa-uu bimaa camiluu dadkii ku dhex noolaa samaawaadkiiyo dhulalka khalqii ku dhex noolaa laba mid wey musii'iin iyo muxsiniin bay kala yihiin kuwii xumaanta sameeyeyna markii la gebagabeeyo samaawaadkiiyo dhulalku dhammaadaan in abaalgudkoodii la siiyo waxay sameeyeene xumaa kii ku wanaagsanaana wanaagoodii la siiyo kuwii xumaana xumaantoodii loogu abaalgudo samaawaadkiiyo dhulalkaad arkaysaa saasay u taagan yihin xikmadda ilaahay u taagay waxa weeye oo uu u abuuray waxa weeyaan akhiiran marka ugu dambaysa addoommada nin walba wuxuu shaqaystay iyo beertuu ku beertay dhexdooda berrito inuu midhaheeda goosto saas wey macanaa samaawaadkiiyo dhulalkana saasay u taagan yihin oo abuurkan khalqigan loogu dhex abuuray saasuu ilahay ugu dhex abuuray subxana wa tacala wayajziya aladiina axsanuu bilxusnaa xusnaadii waa jannada wey macanaa dadka wanaagsan baa la tilmaamay oo waxaa la yidhi waa kuwa dembiyada waaweyn ka fogaada iyo fawaaxishta dembiyadu kuwo yaryar iyo kuwo waaweyn baleeyi binasi lqur'aan waana sida axaadiisa nabiga kutus salawaatu rabbi wasalaamu caleyh taqriiban jamaahiiru salafi waalkhalafna ay ku tageen dembiyadu inaysan isku martabad ahayn ay kala waawen yihiin macana kabaa'irta waaweyn baa haddana sii kala waaweyn saas daraaddeed barbu wuxuu yihi kabaa'ir alismi waxaa lagu cadfay walfawaaxisha fawaaxishtu waxay ka mid tahay kabaairi lismi bay ka mid tahay laakiin gooni waxaa loogu magacaabay lilihtimaam saas macanaa mudnaan gooniyaa la siinaya oo dembiyada waaweyn baa waxaa kusii jira kuwa sii foolxun oo faaxishada waxaa la yidhahdaa almutanaahiyatu fi lqubxi dembigu markuu foolxumada iyo xumaanta meesha ugu dambaysa ka gaadho ayaa fawaaxishada la yidhahda inta badan zinada iyo liwaadka iyo waxaasa loo isticmaala macnaha ayb marka kuwaasay ka dheeraanahay dembiyada waaweyn way iska ilaaliyaan shirkigaa u weyn dembi la galo shirkiga iyo sixirka iyo dadka dhiigoodoo la banaystoo la dilo iyo yani waxa weye agoonta xoolaheeda la cuno iyo yani dumarka muxsanaadka ilaashana wax laga sheega iyo yani waxyaalahaas dunuubta waaweyn beenta iyo markhaati furka beenta iyo waxaasoo dhan way iska ilaaliyaanoo way iska jiraan fawaaxishtana si gooniyay isaga jiraan oo zinada iyo wixii la halmaanaa macana ila lamama istidnaha waa ismuqata in laga dhigaa fiican lamamkana waxa la yidhahda dunuubta yararka allaman dunuubta yararka dee dunuubta yararkaa ayada iska ilaalinteedaaba adag way dhacdaa oo lamamkaas in dunuubta yaryarka laga wado qur-aankaa tilmaamayo rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum marka lamamka iyo sayi'aadkaasa isku mid a kabaair dunuub wixii kasoo hadhay baa lamamka la yidhahda waana dembiyada yararka ah tafsiirkaasna waxaa kutusaya xadiidka cabdullahi bni cabbaas radi allahu canhu wuxuu leeyahay lamamkaas waxa weeyaan xadiidka abu hurayre uu nebiga ka wariyey buu ku fasiray oo ah ishu way zinaysataa zinadeeduna waa fiirada gacantuna waa zinaysataa zinadeeduna waa taabashada lugtuna waa zinaysataa zinadeeduna waa socodkay xumaanta u socoto yacni waxa weeyaan dhegtuna waa zinaysataayo zinadeedu waa maqalka marka kadib xubinkii taranka u rumaynaya ama beeninaya oo diidaya marka xubnahaasi ka qayb qaadashada ay macsiyada ka qayb qaadanayaan baa lamamka laga wadaa oo dembiyada yaryar ah oo ilaahay wuxuu ku dhaafaa subxaana wa tacaala waysadaa lagu dhaafaa salaadaa lagu dhaafaa waxaa lagu dhaafaa acmaasha saalixada baa lagu dhaafaa macna waana sida ay qamaan jamaahiiru lculamaa lamamka in laga wado dembiyada yararka rabbiga dembi dhaafidiisu waa miday waasec tahay taa waxaa laga wadaa yani kaba'ir alifmi walfawaaxishi hadday ku dhacaan xataa iskuma halmaamaane way soo noqdaan waataan soo marnay yani maaha macnaheedu khaladba kama dhaco dembi weynba kama dhaco dembi weyn waa ka dhaca laakiin waxaa lagu yaqaanaa dembiga markay galaan way isxusuustaan waladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu llaha faistakfaruu lidunuubihim saas way macnaa ina rabbaka waasicu lmaqfira alla subxaana wa tacaala marka yani maadaama la yidhi dadna waa wanaagsan yihin dadna waa xun yihi adiga kuwee baad isku xisaabinaysa kuwa jannadale miyaad markaba isku xisaabinaysa lama rabo taasi waa is-ammaanin iyo istaskiyeyn wey haddaad markaba isku darto kooxda wan wanaagsan baad adigu ku jirtaayo dee waad ammaanan tahay oo iimaan baad la timid oo camal saalixaad la timid oo waajibaadkii waad gudatay oo dambiyadii waad iska ilaalisay oo khalaas adiga jannadaadu waa garanti halka haddaad iska dhaadhicsa lama rabo mar walba waxaa la rabaa naftaada inaad yeesto ood isku darto kuwa liita saas mana si aad wax u siyaadsato ilaan haddaad isku xisaabiso inaad kamaal iyo meesha ugu dambaysay gaadhay wax kordhin kuguma jirto markaas saas man marka huruurkaasaa la diidaya alcujubga inaad naftaada ismahadiso ood adigu isku foofto taasaa la diiday o rabbi wuxu uhi subxana wa tacala huwa aclamu bikum id ansha'akum min alardi alla subxana wa tacala dhulka markuu idinka amaamudayay waa aadam markii la abuurahay uu idin ogaa waxba u sheegi maysaan alla subxana wa tacala atucallimuuna allaha bidiinikum samayna soma ilaahay diintiina iyo kooxdaad ku jirta iyo iimaankaaga uga warrami maysa maalintii uu ku abuurahayo aadam abuuray asalkiina abuurayana wuu ku ogaa marka aad uurka hooye jiiftaan ood halkaa ku qarsoon tihiinna wuu idinka warhayaa mar hadday sidaa tahay falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqa maxaad isu ammaani marka waa lagula socdaa waxaa tahay horeyna waa loo ogaa uurka markaad ku jirtayna waa la ogaa mar aad soo baxday ood camalkii samaynayso oo dadaalkii aad qabanayso nin walba waa ka warhaya ta dad badan baa kaa warhaya laakiin horteed buu ilaahay sii ogaa ee waxba xisammaani wey maana falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa taqwada waxaa loo cabirayaa asalka camalku waa taqwada taqwadanu asal waxay u tahay qalbiga ataqwa haahuna waa kii nebigu sal lay slam qalbiga iyo waxa ku jirana ilahay unbaa garanaya subxana wa tacala adiga laftaada xaqiiqa miyaa tahay mise ma aha wixii lagaa ma la timid wixii lagaa mise lagaalama imaan waxaa la doonayaa atawaaduc ruuxu inuu macnaha isliido hoos isu dhigo isxaqiro uu u arko inuusan waajibkii ilaahay u diray ka soo bixin inuu dembiile yahay inuu sidaa isku xisaabaan la doonayaay inaad is-ammaanto lama rabo marna laha ismahadinin hana is-ammaanin macnaha taasaa la didiya walilahi ilahay keligii waxaa usugnaaday maa fi samaawaati samaawaadka waxa dhexdooda ku sugan iyo wamaa fi lardi iyo dhulka dhexdiisa waxa ku sugan isagaa iskale oo abuurtay xikmadda ku jirta maxay tahay liyajziya inuu abaalmariyo daraaddeed alladiina kuwii asaa-uu xumaanta sameeyey bimaa shay inuu ku abaalmariyo camiluu ay sameeyeen wixii ay camal faleen in abaalkooda la mariyo ayaa samaawaadka iyo dhulka loo sameeyey wayejziya iyo inuu abaalmariyo darteed alladiina kuwii axsanuu wanaagga sameeyey oo camalkooda wanaajiyey bilxusnaa xaaladda ugu wanaag badan oo jannada ah inuu iyagana ku abaalmariyo alladiina kuwaasoo muxsiniintaasoo yajtanibuuna ka dheeraanaya kabaa'ira alismi dembiyada kuwooda waaweyn waalfawaaxisha iyo kuwooda foosha xun ee sii daran macnaha ila allamama kuwa yaryar mooye oo kuwa yaryarka iyaga waa ka dhacaa nin walba way macnaha ayib ina rabbaka rabbigaa waasicu lmaqfirati dembi dhaafidiisu miday waasic tahay oo ballaaran tahay wey yani waa soo dhowayn iyo baaq ilaahay uu addoommadiisa u baaqayo haddii waxyaabahaas idinka dhacaan laydin diiday alla subxaana wa tacaala iridiisu waa idin furan tahay ha isku halmaamine ka soo noqda huwa isaga ayaa aclamu ogaansho badan bikum idinka isagaa idin ogaansho badan id wakti buu idin ogaansho badan yahay ansha'akum uu idin abuuro idin amaamuday min alardi dhulka dhexdiisa markuu idinka amaamuday min alardi dhulka xaggiisa markuu idinka amaamuday oo goormay ahayd markuu dhulka idinka abuurayay waa markuu aadam abuurhayo asalkiinii oo aadam ah markii carada laga samaynayay wuu idin ogaa waa ko waid waktina wuu idin ogaa rabbi subxaana watacaala wuu idin ogaansho badan yahay id wakti antum idinku ajinnatun kuwa qarsoon aad tihiin oo jiifa fii butuuni ummahaatikum hooyooyinkiin caloolahooda dhexdooda aad jiifteen markaad halkaa ku qarsoonaydeen oo uurjiif aad ahaydna ood hooyadaa makaankeeda iyo miinkeeda ku jirtayna xaalkaaga waa la ogaa markaad soo baxdood banaanka timid baad isu warrami miya marka ya intaa allihii kaa warhayo kula socday maraad banaanka timid miyaad u sheegayo ilaahay mu ilaahay oo mu'min baan ahay oo waajibaadkii waan ka soo baxay oo fariid baan ahay oo nin aad iyo aada u dadaalaan ahay ma haddaad u warrami ha falaa tusakuu anfusakum hays ammaanina laa tusakuu taskiyenina ha ammaanina anfusakum niyabkiina ha bahirina huwa isaga ayaa alle aclamu ogaansho badan biman cidda ittaqaa ka baqde cidda ka cabsanaysa oo waajibkii haya oo wuxuu u dirayna samaynaysa wixii uu ka reebayna ka hadhaya ruuxaasi ilaahay waa ogsoonyahi waxba ha isaga warramin alla subxana wa tacala afara'ayta aladii tawallaa waacطaa qaliila waakdaa acindahu cilmu lgaybi fahuwa yaraa halkan nin baa la dabagalay ninka la dabagelayahay odayaashii reer quraysheed nin ka mid uu ahaa culimmada tafsiirka qaar baa mara qaarna waxay leeyihiin waxa aayaadku u dhacayaan ruux kasta oo intuu khayr bilaabay khayrkii dhexda ku gooyey kaasay ugu socdaan cumuumkaasaana fiican afara'ayta bal ka waran alladii midka tawallaa jeedsaday xaqii buu ka jeedsaday oo wa actaa siiyey qaliilan wax yar siiyey wax yaroo khayru bixiyey wax yaroo iimaan ah wax yaroo daaco ah wax yaroo salaad ah wax yaroo sadaqo ah wa acdaa siiyey qaliilan wax yar oo waakdaa gawaan gaadhay meel gawaan dhagax sallaxa oon la sii wadi karin buu gaadhay waa joojiyey wy macana acindahu agtiisa ma waxaa ahaaday waa kaa khayrkii joojiyey acindahu agtiisa ma waxaa ahaaday cilmulgaybi maqnaanshaha cilmigeeda cilmiga maqan ee looxulmaxfuudka ku qoran miyo agtiisa oo u ogaaday oo fa huwa isagu yaraa wuu arkaa yaraa wuu arkayaayo mustaqbalka iyo waxa soo socduuba ogyahay oo ka warhayaa miya am amase lam yunabba waan loo warramin miya bimaa shay miyaan looga warramin fii suxufi muusa muuse waraaqihiisa ku qornaa iyo wa ibraahiima ibraahim waraaqihiisii alladii ibraahiimkaasoo waffaa oofiyey waa kan camalka joojiyey mise muuse iyo ibraahiimkii oofiyey wixii ilaahay u diray waraaqihii lagu soo dejiyey wixii ku yaallay baan soo gaadhin oo maxay ahayd wixii ku yaallay labadoodaas anlaa taziru waay maxaa ku yaallay anlaa taziru inaysan xambaaraynin waasiratun naf xambaarsan dembi naf dembi xambaarsani inaysan xambaaraynin wisra ukhraa naf kale dembigeeda inaysan xambaaraynin saasaa ku taallay wa an laysa inaysan ahaanin baa ku taallay lilinsaani insaanka inaysan una ahaanin ilaa maa sacaa wuxuu shaqaystay mooye insaanku wuxuu shaqaystay wuxuu waxaan ahayn inuusan lahayn wa anna sacyahu baa ku taallay insaanka camalkiisu sawfa yuraa dib baa laga arki doonaa waa la arki doonaa camalkiisa oo banaankaa lasoo dhigi doonaa uma markaa kadibna markii lasoo saaro yujzaahu yujzaa waa la abaalmarin huwa isagii camalkii baa lagu abaalmarinayaa aljazaa abaalmarintii alwfa ee ugu dhammaystirnayd wa anna ilaa rabbika ku taalay weliba warkii ku yaalay suxufu muusa wa ibraahim baa laynoo wadaa wa anna ilaa rabbika rabbigaa xaggiisa ayuu ahaaday almuntaha makaanu intihasho meesha lagu dhammaanayo ee akhiiran lagu dhammaan doonan xagga rabbi wey wa annahu alle huwa isaga ayaa adxaa ayaa adxaka midka wax ka qosliya wa abkaa isagaa wax ka oohiya wa annahu isagu huwa isaga ayaa amaata midka wax nooleeya ah oo wa axyaa midka wax dila ah oo wa axyaa nooleeya isagaa wixii dhintayna dila wixii noolaadana isagaa nooleeyey wa annahu isaga khalaqa wuu abuuray azawjayni labada yani isku lamaan labada nooc addakara ah iyo walunthaa dhadigka ama addakara dhabka labta labka iyo walunthaa dhadigaba min nutfatin ayuu ka abuuray allah subxaana wa tacaala dhibic mani ah idaa goortii tumnaa dhibicdaa manida ah idaa goortii tumnaa la shubo ama la daadiyo oo lagu daadiyo raxumka hooyada wa anna calayhi alle korkiisa inay ahaatay baa ku taallay annash'atu amaamudiddii iyo soo is-abuuristii al-ukhraa ee dambe is-abuurista dambena alla inuu xilka hawshaasi isagu isa saaray saasaa ku taallay wa annahu waa ku taallay isagu wa annahu isagu oo alla ah huwa isaga ayaa aghnaa isaga ayaa qani ka dhigay oo ciddii hani a hani ka dhigay wa aqnaa midkii faqiirana isagaa faqiir ka dhigay aqnaa bimacnaa afqara wey ciddii faqiirana isagaa faqiir ka dhigay wa annahu isagu huwa isagu rabu shicraa yacni xidigta shicro la yidhaahdana rabbi isagaa u ah intaasoo shay waxay ku wada yaaleen suxufi muusa wa ibraahim saas maana intaas laysdaba dhigay anahu anahu anahu laleeyahay waa waxyaabaha laleeyahay intaasi inay ku yaaleen muuse iyo ibraahim suxuftii lagu soo dejiyey inay intaasi ku taallay sooma soo gaadhin ninkan intuu camalka bilaabay dhexda markuu joogo joojiyey khayrka ka baxay ee halkaa kaga hadhay waxyaabahani miyayna soo gaadhin baa laleeyahy maana maxaa ugu horreeya afara'ayta aladii tawallaa bale bal ninkaa jeedsaday ka warran bale wa actaa qaliilan wax yar siiyey wax yar siiyey waxaa laga wadaa wax yaroo khayru la yimid wa akdaa waxoogaa khayrkii markuu la yimidna wa akdaa gawaan gaadhay alakdaa min alkudiyati baa laga keenay kudiyadana waxaa la yidhahdaa gawaanka dhagaxa sallaxa masalan ceel saad u qodayso u qodayso u qodayso waxaa kaa hor imaanaya dhagax sallaxa oo adag oo aynan yani birtu dhaafi karin halkaa markaad gaadho biyaad raadinayso oo sallaxaasi kaa hor yimaado waad iskaga soo noqon sooma waa akdaa saasaa laga wadaa macnaha waxa weeye hawshii uu bilaabay markuu dhexda marinayo wadi waayey oo joojiyey sida ninkaas sallaxu ka hor yimid oo kaleeto khayrkiibuu ka baxay saduuquu bixin jiray sadaqadii dhexduu ku joojiyey salaad buu tukan jiray dhexduu kaga baxay khayraad buu waday dhexduu ku joojiyey midka noocaasa bal ka warran baa layidhi acindahu cilmu lgaybi fahuwa yaraa muxuu u joojiyey ma cilmiga looxul maxfuudka ku qoran buu wax ka ogaaday oo mustaqbalka waxa soo socdau arkaa miya o de hadday saas tahay oo uu ogaaday intaa hadda uu sameeyey inuu janno ku gelayo cadaabna ka nabadgelayo hadde waa gar markaa inuu iska joojiyo sooma fa huwa yaraa ma waxbaa u baxay waa la yaabe ma waxbaa u baxay ayb am lam yunaba bima fi suxufi musa fima fi suxufi muusa waibrahima aladii wafa mise waxaan loo waramin oo ninka soo gaadhin wixii ku yaalay ibraahim iyo muuse suxuftii lagu soo dejiyey dhexdooda wixii ku yaalay oo maxaa ku yaalay waxyaabaha soo socda saas wey manaa ibraahim baa tilmaan gooniya lise waxa la yidhi waibrahima aladii wafa wafaadaa waxaa laga wadaa xilkii ilaahay saaray oo dhan buu oofiyey oo si dhammaystiran uga soo baxay markaan soo marnay waid ibtalaa ibraahima rabbuhu bikalimaatin faatamahun ilaahay subxaana wa tacaala kelimaad buu ku imtixaanay nabi ibraahim kelimaadkiina si buuxda ayuu uga soo baxayo wuu dhammaystiray buu rabbi subxana wa tacala saasuu ibrahim ku ammaanay yani wafa ilaahay wuxuu amray ayuu oofiyey isagoo ku saabsan risaaladii loo sii dhiibay ku saabsan waa oofiyey labadaaba waxaa ku qora arrimaha soo socda anlaa taziru waasiratun wisra ukhraa nafina naf kale dembigeeda qaadi mayso waa qodob musallama qodobkaas nafna naf kale dembi ay la timid loo qabsan maayo sida hadda maalan madaxda adduunku ay sameeyaan oo kaleeto naf baa dembi gelaysa mid kaloo qaraabo yihiin baa loo qabanaya reerkii baaba la gabagabaynaya wadaadkii baa dembi galay waa dhuntay tolkii iyo reerkii baa la gabagabaynaya anlaa taziru waasiratun wisra ukhraa ilaahay subxana wa tacala agtiisa dulmigaasi kama jiro waa ko wa an laysa lilinsaani ilaa maa saca qodobka labaad waxa weeye insaanku wuxuusan shaqaysanin ma leh dembi aadan lahayn qaadi mayso sooma waxaad shaqaysatay unbaadna ku xisaabtami waxaadan shaqaysanin ma lihid saas maana macnaheedu waxa wey ha ku talagelin aabbahay baa shaqeeyey iyo aabbahay baa sheekh ahaa iyo reer fiican baan kasoo jeednaa iyo yani waxa weye yani waxa weye dadkaa kale shaqadooda iyo camalkooda iyo waxay la yimaadeen ha ku xisaabtami wa an laysa lilinsaani ilaa maa saca adiga maxaad shaqaysatay un ku xisaabtan maxaad adugu shaqaysatay oo ku yaala saas manaa lakin dadkaa kale tilka ummatun qad khalat lahaa maa kasabat walakum maa kasabtum waay ayaguna waxay shaqaysteen bay leeyihiin adiguna waxaad shaqaysatay baad leedihiin ayaad leedahay wy manaa marka waan laysa lilinsaani ilaa maa saca qodobka kaleeto waxa wey waana sacyahu sawfa yuraa wuxuu shaqaystayna dib baa laga arki doonaa ruuxa oo see loo arki doonaa maalinta qiyaamada lasoo saari doonaa wixii wax qarsoon ma hadda waa qarsoon yihiin oo masaajidkaasaa la wada fadhiyaayo dadku wejigooda waa wada akhyaar oo laakiin maxaa la sameeyey wixii la sameeyey hadda waa inaga qarsoon yihin wa ana sacyahu sawfa yuraa maalinuusan qarsoonaan joonin baa jirta oo banaanka lasoo dhigi doono macna uma yujzahu ljazaau lawfa markii la arkana maxaa lagu samaynaya abaalgud midka ugu dhamaystiran baa lagu abaalmarinaya wixii si uu la yimid waxba laga dhimi maayo waxbana laga nusqaamin maayo wa ana ilaa rabbika almuntaha waxaa ku yaalay suxufu ibraahiima wa muusa waxaa ku yaalay rabbigaa xaggiisaa lagu dhammaanaya oo meesha lagu egyahay oo yani makaanu ekaanshaha aan la dhaafaynin dhinacna laga maraynin ee lagu wada dhammaan doono waa xagga rabbi subxana wa tacala adduunkani markuu gabagaboobo la dhinto mid meel dhexe ka baxaya ma jiro luuq dhexe mid ku baaba'ayana ma jiro sida loo sii socdo rabbibaa agtiisa la wada tegi subxana wa tacala wa ana ilaa rabbika almuntaha alla subxaana wa tacaala midka qosla isagaa ka qosliyey maxaa laga wadaa sababka qosolka ee uu ku farxay isagaa siiyey xooluu helay waa qoslay wuxuu ku farxaa loo sheegay waa qoslay waxan o dhan ilahay baa keenay subxana wa tacala allah ka qosli midka ooyey oo intuu murgay wuxuu ku ooye arkayna allah ka oohiyey oo sababtan uu ku ooyayo allah qadaroo keenay isagaa idin maamulaya wey fii kulli laxwaal labta iyo dhadiga labada nooc ee isku lamaanay lab iyo dhadigna isagaa abuuray muxuu ka abuuray hal dhibic oo mani ah waxaana laga abuuray dhibicdaa manida ah markii lu shubayey ama lagu daadinayey raximka hooyada tumna macnaa waxa weeyaan daadinta meeshaa markii lagu daadinaya buu ilaahay ka abuuray labkan iyo dhadigan labadan jinsi ee noloshu ku taagan taha macnaha allah subxaana wa tacaala waxaa ku yaalay suxubta wa ana calayhi nash'ata alukhraa abuurista dambe tii hore tagtay is abuurista dambe isu soo celinta dambena ilahay korkiisay ahayd korkiisay ahayd maxaa laga wadaa xilkaa rabbi subxana wa tacala isagaa is saaray wey isagaa isku waajibiyey inuu dib dambe idin soo noolayn doono wa ana huwa aghnaa wa aqnaa tafaasiir badan baa ku jirta laakiin waxaa tidhahdaa aghnaa isaga ayaa hodan ka dhiga midka hodanka ah waxa uu haysta isagaa bixiyo siiyey xoog iyo xeerad muusan ku keenin cilmi iyo garashona muusan ku keenin allah baa siiyey subxana wa tacaala wa aqnaa isagaa faqiir ka dhigay oo midka aan waxba haysaninna allaa qadiyey wax qorshaysan oo ilaahay saa u qorsheeye weye ka waxaystana isagaa siiye ka aan haysanina isagaa rabbi saa ka dhigay subxana wa tacala wa ana huwa rabu shicra shicradaasi waxa weeyaan waa xidig weyn oo xagga koonfureed marmar ka soo baxda dhanka koonfur bay ka soo baxdaa xidigtaa waxaa caabudi jiray qoys ka mida qoysaskii carbeed niman khusaaca la yidhahdaa caabudi jiray saas mana khusaaca ilaahay ahaan bay u rumaysnaayeen ilaahay subxaana wa tacaala marka rabbi kownka oo dhan rabbi buu u wadaya laakiin maxaa loo yidhi wa anahu huwa rabu shicra xidigtan goonida maxaa loo soo qabtay waxaa loo soo qabtay qolada caabudi jirtay baa la leeyahay war xidigtan aad caabudaysaan cibaadadeeda iska daaya iyadu cibaado ma mudne allihii iyada abuurtay caabuda saas maana ayib afara'ayta bal ka waran wa an laysa lilinsani ilaa maa saca aayadaa tafsiirkeeda ayaa hadallo badani ku jiraan oo aayadda waxaa ka muuqda ruuxu wuxuusan shaqaysanin inuusan helin inuusan macnaha waxa uusan lahayn saasaa ka muuqata waxaa kaloo soo aroortay in uu ruuxu ku intifaacayo acmaal fara badan oo isagu uusan shaqaysanin ducadii loo ducaynayay buu ku intifaacayaa xajkii laga xajiyey buu ku intifaacayaa sadaqadii laga bixiyey buu ku intifaacayaa waxaynu soo marnay fii suurati tuur waxaynu ku soo marnay caruurtii oo ku intifaacaysa camalkii waalidiinta sooma sooma marka waxa weeyaan waa jirtaa waxyaabo kaleto lagu intifaacayo aayaddan iyo see la kala odhanaya marka kuwaas culimadu laba ra'yi baa ugu fiican in la maro mid waa mida sheikhu islam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi uu rajaxayo wa an laysa lilinsani ilaa maa saca insaanku wuxuu shaqaysay mooye wax kale ma lahan oo ma mulkiin ayaddu marka mulkin bay ka warramaysa laakiin ma diidin in inta lagu siiyo aad ku intifaaci karto soma ma lihid unbaa lagu leeyahy macnaha haddaan ku idhahdo lacagta jeebkayga ku jirta ma lihid ma waxaa laga fahmayaa kuma intifaaci karti maya inaadan milki ahaan ulahayn unbay ku tus laakiin haddaan ku siiyo waad ku intifaaci karta soma khayrkii aan sameeyey haddaan ku siiyo waad ku intifaaci kartaa laakiin asal ahaan ma lihid ayaddu maxay tihi marka male ruuxu wuxuu shaqaysta waxaan ahay laakiin haddii ay lagu siiyo oo laguu soo duceeyo oo laguu soo xajiyo oo laguu sadaqeeyo yani waxa weeyaan waad ku intifaaci marka labadaas sidaa in loo kala duwo waa ra'yiga sheikhu islam ibnu taymiya caleyh raxmatullah waxaa ka fiican ra'yiga uu ardaygiisu marayo yani waxa ibnuqayim caleyh raxmatullah oo in la yidhaahdaa shay kasta oo nusuusta ku soo aroortay in ay gaadhayso ruuxii isagoo shaqaysanin aayadda cumuumkeeda ayuu khasisaya wax ka baxsan intaa nasku ku soo aroorayna ruux looma hadiyeyn karo saas maana maxaa soo arooray xaj waxaa soo arooray sadaqo waxaa soo arooray maxay waxaa soo aroortay duco somaali intii soo aroortay waxaan ahayn ruuxan dhintay looma hadiyeyn karo oo ma dhihi karti salaadaydii baan aabbahay u hadiyeeyey madhihi karti waa aayadda uu daliishanayo alimaam shaafici caleyh raxmat ullahi uu daliishanayo dadka dhintay qur-aanka loo akrinayo inuusan gaadhaynin imaam shaafici waxaa la yidhi maxaa daliil ku ah wa an laysa lilinsani ilaa maa saca buu imaam shaafici daliishaday soomaalidii shaaficiyaanu nahay laga kari waayo haddana wadaadadoodu waa laga kari la'yahay inay qur-aan akriyaan oo amwaadi baan qur-aan akrin dhahan haddii shaafici la raacsan yahayna shaafici wuxuu yidhi ruux dhintay qur-aan looma akriyo qur-aanka inta nool baa loogu talagalay haddii la raacsan yahay nusuusta la raacsan yahayna wax nas ah oo nebiga ka sugan ama salafkii iyo saxaabadii ka sugan oo ku tusaya ma jiro qur-aan la akhriyey oo mayd loo akhriyey haddii nas la raacayana wakaa haddii imaam shaafici la raacsan yahayna wakaa haddii arrintan xeerjajab tahayna waa mid kale saas way macnaha wa an laysa lilinsaani ilaa maa saca marka taas wey wuxuu leeyahay marka ibnulqayim caleyh raxmatullahi isaga ra'yigiisu waa ra'yi aada u qiimo badan wuxuu leeyahay ruuxu intifaaca uu ku intifaacayo walaaladiida mu'miniinta acmaasha ay sameeyeen uu ku intifaaca yahay isaga ayaa sabab u noqday oo seebuu sabab ugu yahay iimaanka uu la yimid ee uu alla rumeeyey sabab wuxuu u noqday inuu ducada walaaladiina ku intifaaco sadaqadooda ku intifaaco xajkooda ku intifaaco labada isdhalay ay isku intifaacaan waa kaan soo marnay waaladiina aamanuu waatabacatum duriyatuhum biiimaan iimaankan sababka u ah waxyaabaha inaad hesho ma adaa la yimi so adigu maada la imaan iimaanka adaa la yimi saas daraaddeed waxay soo gelaysaaba waan laysa lilinsaani ilaa maa saca waa sacyigaagii leanna waxaa camalkaad helayso oo abaalgudkiisa helayso midna waa camal aad adigu toos u qabatay midna waa minaad sabab u tahay sooma yani waxa wey waxaad sabab u tahay adaa qabtay wixii aad sabab u tahay adaa qabtay maadaama iimaankii lagu helayey arrimahaas aad la timid wa an laysa lilinsaani ilaa maa saca sacyigaagiibuuba ka mid yahayba saasuu leyahy ibnulqayim caleyh raxmatullah adiga almuhim waxa weeye iskama hor imaanaysa aayadan iyo nusuusta kale kutusaysa ruuxu wuxuusan shaqaysanin inuu ku intifaaci karo sidaas way maana ayib labadaa macnaha wajiba waa lagu kulmin karaa afara'ayta bal ka waran aladii midka atawallaa jeesaday oo wa actaa siiyey qaliilan wax yar wax yar siiyey wax yar buu siiyey macnagooda wax yar buu bixiyey oo khayr ah wa akdaa oo wa akdaa gawaan gaadhay oo sallax gaadhay sallax uusan gudbi karin buu markaa gaadho wuu joojiyey baa laga wada acindahu agtiisama waxaa ahaaday cilmu lghaybi maqnaanshaha cilmigiisa cilmiga maqanee qarsoone looxulxoodka ku maqan makaasaa agtiisa ah oo fahuwa isagu yaraa wuu arkaya mustaqbal iyo waxaan u muuqanin dadka kaleu arkaya miya waxbaa u baxay miya am amase lam yunaba waan loo waramin miya bima shay fi suxufi suxufi muusa muuse waraaqihii loo waxyooday ku sugnaa fii suxufi muusa khabarkii ku yaalay muuse waraaqihiisa iyo wa ibrahima ibrahim waraaqihiisa ma kuwaasaan loo sheegin miya alladii ibrahimkaasoo wafaa oofiyey oo ilaahay xilkuu saaray si dhammaystiran u qabtay oo u fuliyey anlaa taziru muxuu ahaa arrimaha ku yaalay anlaa taziru wey anlaa taziru inaynan xambaaraynin wey waasiratun naf dembi xambaarsan wisra ukhraa mid kale dembigeeda xambaari mayso nafina naf kale dembigeeda qaadi mayso waa taasi way ku qorray waxaa kaloo ku qornaa waan laysa ma ahaanin lilinsaani insaanka uma ahaanin ilaa maa shay mooyaane sacaa uu shaqaysta wuxuu shaqeeyey mooye insaanku wax kale male saas mana ayib wa ana sacyahu camalkiisana sawfa yuraa dib baa la arki doonaa sawfa yuraa waa la arki doonaayo dib danbaa la muujin doonaa uma kadibna markii la arko yujzaa isagii baa la abaalmarinaya hu camalkii baa lagu abaalmarinayaa aljazaa abaalmarintii alwfa ee ugu dhammaystirnayd abaalmarin dhacda midda ugu dhammaystiran ayaa lagu abaalmarinaya oo lagu abaalgudaya wa anna ilaa rabbika ku qorray rabbigaa xaggiisa ayuu ahaaday almuntahaa meesha lagu ekaanayo ee lagu dhammaanayana xagga rabbi weeye wa annahu isaga huwa wa annahu alle huwa isaga ayaa adxaka ka qosliyey midka qoslaya sababtuu ku qoslayo isagaa keenay ku farxay faraxan isagaa ka keenay wa abkaa isaga ayaa midka ka oohiyey midka intuu murug iyo wax ka oohiso arkay ooyeyna allah ka oohiyo sababtuu ku ooyiyo keenay wa annahu alle huwa isaga ayaa amaata dila wixii dhinto oo dhan oo wa axyaa nooleeyey inta noolla isagaa nooleeyey wa annahu alle khalaqa wuu abuuray azawjayni labada isku lamaan labada nooc addakara ayuu abuuray iyo walunthaa dhadiga addakara labka iyo walunthaa dhadiga min nutfatin dhibic mani abuu ka abuuray idaa goortii tumnaa la shubo idaa goortii tumnaa la shubay oo la daadiyey dhibicdii manid ahd oo lagu daadiyey makaankii lagu daadiyey wa anna calayhi alla korkiisa inay ahaataa ku taallay annash'ata amaamudiddii iyo abuuristii alukhraa ee dambe amaamudisti iyo abuurista dambe khalqiga la abuuri doonana inay dushiisa tahay ayaa ku taallay wa annahu baa ku taallay isagu alle huwa isagu akhnaa inuu qani ka dhigay isaga ayaa qani ka dhigay oo hodan ka dhigay midkii hodanoo wax haysta oo wa aqnaa faqri ka dhigay aqnaa faqri ka dhigayo kan faqiirka ee waxba haysanina isagaa faqiirka ka dhigay wa annahu isagu alle huwa rabbu shicra xidigta shicro la yidhaahdeed caabudaan isagaa abuurtay isagaa iskale inaad isaga caabudaan bay ahayd marka xidigtuu abuurtay inaad caabudaan ma ahayn wa annahu alle wa annahu isaga ayaa ahlaka halaagay caadan ree caad aluulaa ee horraysay caaddii uu horraysay isagaa halaagay wa thamuuda reer thamuudna isagaa halaagay oo famaa abqaa wax ma reebin waxba kama tegin wa qawma nuuxin nuux qowmkiisiina wuu halaagay min qablu kuwan hortood buu halaagay maxaa yeelay inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen ree qowmu nuux hum iyagu adlama kuwa kuwa ka dulmi badan kuwa kuwa kuwa hore ka dulmi badan bay ahayen oo wa atqaa ka qooq badan waalmu'tafikata degmadii degmadii gambisantay ama dabagadoontay ayadana wuu halaagay wlmutafikata degmadii dabamanaa waxa weyaan gambisantayna wlmu'tafikata tii gambisantay ahwaa wuu hoobiyey rabbi subxana wa tacaala meel horuu kasoo tuuray fahashaaha wuxuu ku daboolay maa hashaa wixii daboolay buu ku daboolay fabiayi aalaai rabbika rabbigaa nicmooyinkiisa teebaad tatamaaraa ka shakisan tahay insaanow intaa nicmo la soo diriye teebaa shaki kaaga jira haadaa kani nadiirun mid digaya wey oo min annuduri kuwii digayaasha ahaa ka mid ah aluulaa ee horreeyey azifatu way dhowaatay alaazifatu tii dhawayd azifatu way dhowaatay alaazifatu tii dhawaydi way dhowaatay laysa ma ahaanin lahaa iyada min duuni illahi alla ka sokow kaashifatun nafsun naf kaashifatun oo faydaysa naf celin karta ama markay dhacdo faydi karta ma jirto afa min hada alxadiidi ma sheekadan xaggeeda ayaa tacjabuuna la yaabaysaan waa qur-aanke oo watadxakuuna aad waad qoslaysaan oo walaa tabkuuna ma oyeysaan miya walxaal antum idinku saamiduuna kuwa aad tihiin moog ama kuwa heesaya aad tihiin fasjuduu sujuuda lilahi ilahay u sujuuda oo wacbuduu keligii caabuda alla subxaana wa tacaala ahlaka caadan lula wuxuu halaagay caadii hore caada hore waa qawmu huud nabiyullahi huud qoladii loo diray laba caad baa jirtay oo nebi huud qoladii loo dirayna caad baa la dhihi jira waa kuwii horreeyey caad kaloo ka dambaysay baa jirta oo ayagana la halaagay oo culimada qaarkood leeyihin waa reer thamuud marka caaddaa hore alla isaga halaagay reer tamuudna wuu halaagayo famaa abqa waxba kama reebin nuux qowmkiisii baa la halaagay labadaa ka hor maxayna way ka horreeyeen nuux qowmkiisa maxaa loo halaagay maxaa yeelay waxay ahaayeen labadan qoloba kuwa ka dulmi badan kana qooq badan bay ahay inay ka dulmi badnaayeen oo ka qooq badnaayeen waxaad ku garan sagaal boqol iyo konton sano ayuu nabiyullaahi nuux calayhi salaam dhex joogay oo intaas si walba ula hadlay suuratu waxaan ugu tegi doonaa nuux asagoo dhinac walba yani waxa weye dhinac walba ka maray oo si walba ula hadlay oo yani waxa weye usluub walba wax ugu gudbiyey oo wax ka qaadan waayo saas maana ayib wlmu'tafikata ahwa mu'tafikada waxaa la yidhaahdaa midda dabagadoontay ama gambisantay shaygu markuu gambismo ama dabagadoomo oo uu madaxiisi iyo minjihiisii isdaba maraan ayaa la yidhahdaa i'tafaka shayu baa la yidhahdaa marka midda dabagadoonta waxaa laga wadaa qawmu nuut nabi nuut qowmkiisii iyo qaryooyinkii loo diray kuwa weeye midda dabagadoomayo rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ka soo hoobiyey meel sare ahwaa wuu hoobiyo meel koraa laga soo tuuray fajacalnaa caaliyaha saafilaha kor inta la geeyeyba iyagoo dhan ba la dabagabdiyey macna oo dhulkay deganaayeen korkiisii baa la hoos mariyey dhankii hoosena kor baa lasoo mariyey itifaaqka saasaa laga wadaa macna faqashaaha waxaa lagu daboolay oo markaa daboolay maa kashaa wuxuu rabbi ku daboolay wixii daboolay buu ku daboolay wuxuu ku daboolay buu ku daboolay waataynu soo marnayo waa weyni tafhiim way wixii daboolay baa daboolay macnaheedu waxa weeyaan waxaan laga sheekayn karin oo aan la sawiri karin baa nimankaa ku dhacay saas macnaha fabiayi aalaai rabbika tatamara rabbigaa nicmooyinkiisaa suuraddu soo sheegtay iyo kuwa kaleba teed diidantihiin waa wax la yaabahe bal midun farta ku fiiqa intaa nicmooyin la sheegayo ilaahay idinku galladaystay tay diidantiin hadday jawaabtu noqoto midna ma diidanin maxaa laydin kala ayaa marka inaad ka mahad celisaan oo hogaansantaan ku fiiqa waxaad tihahdaan taas aanu diidanay oo aanu leenahay alla ma keenin ama nicmo ma aha aanu leenahay macna fabi ayi aalaai rabbika tatamara hada nadiirun min annuduri lula nebi maxamed baa la tilmaamaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh nebi maxamed haada kani waa dige ka mid a digayaashii hore ka mid ah warkiisu wax cusub maaha yacni arrinkiisu idinkuma cusbo oo adduunka kuma cusba horay rusul u digi jiray mid ka mida way dhaqankii iyo digiddii rusushu keentay ay khalqiga u keentay unbuu isaguna keenay marka hadduu keenay oo idinla yimid ilaahay hadalkiisii iyo sheeko xagga ilaahay ka timid waxay ahayd inaad qaadataan waad qaadan weydeen soo maaha qiyaamo soo dhawaatay wuu sugaway azifat lazifatu dhawey way dhawaatay alazifatu dhawey baa laga dhawey yani midii dhawayd way dhawaatayoo qarkay saaran tahay wy maba fogba macnaha waxaa laga wadaa aayadda suuradda soo socdana way ku bilaaban doontahay qiyaamada markaa nebi maxamed qur-aanka lagu soo dejinayo adduunka inta ka laaban iyo inta tagtay inta tagtay baa aada uga badnayd kaba soo qaad maalin oo kaleeto adduunkii maalin baa lagu matalay gelinkiisii hore waa tegey oo duurkii waa tegey casarkii markii casar la joogo oo ay saacado ka laaban yihiin baa nebi maxamed la soo saaray salawatu rabbi waslamu caleyh marka azifat alaazifatu waa wakti dhow innagay sideedaba inugu badan tahay laakiin ilaahay miisaankiisa wa ina yawman cinda rabbika ka alfi sana ilaahay maalin agtiisa kun sano inaga xisaabteenna ilaahay maalin bay agtiisa ka tahay waa dhawaadeen marka ma fogaba azifat lazif markay timaadana cid faydi karta ma jirto laysa laha min duuni illahi kaashifan ma faydi karta way dhacday cidina ma qaadi karto way soo afood yeelatay oo way soo socotaa cidina kama hortegi karayso markay timid waa dhacday afa min hada alxadiidi tacjabuun war ma qur'aankan iyo sheekadan xagga ilaahay ka timid baad la yaabantihiin oo watadxakuuna waad qoslaysaan oo waad ku maadaysanaysaan oo walaa tabkuuna ma ooyeysaan miya waxay ahayd sida garta ah qur-aankan cajabtiisa iyo wuxuu ka warramayo iyo siduu u hadlayo inaad la oydaan bay ahayd tiibaad intaad laydinka waayay baa intaa maydaan ku gaabsanina qosol iyo maadsi iyo inaad weliba hees heestaan baad ka bixilaadeen walxaal antum idinku saamiduuna kuwa heesaya atiin waxaa la yidhahdaa saamiduunada laba macnoba ama saddex macnoba waa la yidhahdaa yacni kuwa moog oo aan arrintaba ka warhayninba saamiduuna waxaa kaloo la yidhahdaa kuwa heesaya waana sida ibnuqayim uu rajaxayo kuwa heesaya ruuxu markuu heesayo wax kaleeto kanshaw ma hayo saas waana kaan soo marnay qur-aanka markii macnaha waxa wey qur-aanka la akrinayo si uusan qur-aanku saamayn ugu samaynin waxay dhihi jireen walqow fiih ku qayqayli markuu qur-aanka bilaababa oriya mid heese iyo mid gabay tiriye iyo mid iska qaylqayliyo iska habaaqa iyo yaan dhegihina ku dhicin war ma waxaasaad ka bixi ladihin qur-aankan in la ooyo marka la dhagaysto ayay ahayd idinkuna qosol iyo maad iyo hees baad ka bixinaadeen fasjuduu lilahi alla keligii u sujuuda wacbuduu caabud rasuulku salawatu rabbi wasalaamu aleyh intuu maka joogay sida saxiix bukhaari wa muslim ku sugan min xadiidi cabdillahi bn mascuud ayuu nabigu akriyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh meeshana waxaa wada jooga gaaladiina waa dhegaysanaysaa muslimiinna waa joogaanoo nabiga salawaatu rabbi wasalaamu aleyh waa la joogaan suuratu najmi buu bilaabay nabigu sal lay slam markuu soo gaadhay fasjuduu lilahi wacbuduu wax alla wixii gaal iyo islaam meesha taagnoo dhan sujuud baa lala daatay oo muslimiinta la garaya gaaladu iyadu maxay sujuudtay qur-aankaa qabtay say u dhagaysanayeen oo ugu bogsanaayeen oy isu halmaansanaayeen dadkii oo daatay markay arkeen bay iska raaceen ila shayga markaad u bogsanto uu qalbigaaga qabsado iskama reebi karti markay daateen hal nin oo odayaashoodii ka mid a baa isagu wuxuu sameeyey bedelkuu foorarsan lahaa wejiga dhulka saari lahaa carro intuu soo cantoobsaday buu iyuu wejiga saa u saaray wuxuu leeya cabdillahi bin mascuud odaygii noocaa ahaa isagoo la dilay baan bedel ku arkay oo gaalnimo lagu dilay marka yani waxa weya fasjuduu lilahi wacbuduu waxay ka mid tahay min amaakin sujuud meelaha marka la marayo ay mustaxabka tahay sujuudu tanaawi tilaawi in lala yimaado ayay ka mid tahay macnaha bismi illahi araxman raxiim suurat lqamar suurat lqamar iyaduna waa suura makiya wey waxay ka warramaysaa qiyaamada waxay ka warrami doontaa qisooyin ilaa shan gaadhaya oo si gaaban ay usoo bandhigi doonto qisooyinkii ummadihii hore ah ahlu naarkii ahlu jannaha iyagana abaalka ilahkiisa kuleeyihiin arrimahaasay ka warramaysaa iqtarabat way dhawaatay bu rabbi subxana wa tacaala asaacatu saacaddii way dhawaatay wanshaqa wuu kala jeexmay alqamaru dayixina waa kala jeexmay saacaddii way dhawaatay waataan hadda soo sheegayno waktigan ka laabanay aad buu yidhi nabigu sal lay waslam markii ilaahay soo saaray wuxuu saxaabadiisa ku yidhi bucidtu ana wasaacatu kahatayn buu nabigu sal lay waslam aniya saacaddaa nala soo wada diray annaga oo isu ah labada farood ee farta murugsatada la yidhaahdo iyo fardhaxadu inta ay isdheer yihiin intaasoo kale annagoo kala dambayna in kaadat latasbiqunii baa riwaayo kale ah waxayba sigtay qiyaamadu inayga soo hormarto sida aan u tartamayno inaybay hortay timaado wayba sigtay buu nabi uri sal ly slam iqtarabat isaaca qiyaamadii marka waa dhawaatay maalinka sidaa la leeyahay waa maalin ay ka soo wareegtay kun iyo afar boqol iyo siyaado ay ka soo wareegtay oo sano maanta maxaa la dhihi laha marka iqtarabat isaacatu miyaa la dhihi laha maalinkaasay ikhtaratu saaca tahay maanta xaalku intii hore waa ka dhow yahay marka saas maana adraafteedii iyo fiideedii baynu saarannahay waadna arkaysaa nebigu sal lay slam calaamooyinkuu sheegay inay ka soo hormarayaan in badanoo ka mida waa dhaceen in badanoo ka midana waa la noolahay in ka midana fooday inugu soo haysaayo adduunkan gabagabadiisii wax badanay kama laabna saas maana nin isku mashquuliya ninaan isku mashquulininba wax badani kama laabna iqtarabat isaacatu saacaddii waa dhawaatay wanshaqa alqamaru dayxiina waa dhambalmo waa kala dilaacay taasina waxay aayad ka mida mucjizo ka mida nabiga mucjizaadkii salawatu rabbi waslamu caleyh reerkii uu ka dhasho reer quraysh carabtii ayaa waxay ku yidhaahdeen kuma rumaynayno in aad dayaxaas loo kala dilaaciso mooye haddaad dayaxa dayaxa kala dilaaciso waan ku rumaysanaynaa waana kaa qaadanaynaa waxaad wadato dayixii isagoo habeen la joogo yuu laba qaybood noqday markaasay qaybna buurtaa fuushay qaybna buurtaa fuushay magaaladii oo dhan baa daawanaysa xataa dadkii baadiyaha ka yimid warbixin waxay ku keeneen xalayta dayixii laba qaybood buu noqday quraysh mucjizaday rabeen markii loo keenay warkoodu muxuu noqday waxbamayna ku qaadan waxay yidhahdeen wuu na sixray waxaynu arkayna xalayta xaqiiqa maaha laakiin ninku indhadaraandar buu nagu ridayo wuuna falay halkaasi ka boday ilan saxway hal diidani hal diidani geedan ku rigata ma weydo wuxuu ruux uguma marsoodo ma waayo hadduu wax diidan yahay macna sidaas weeyaan iqtarabat isaacatu saacaddii way dhawaato wanshaqa waa wuu kala jeexmay alqamaru dayixiina waa kala jeexmay oo laba qaybood buu noqday wain yarow hadday arkaan aayatan hadday mucjizo arkaanna yucriduu way jeedsadaan way jeesanayaan oo wayaquuluun waxay leeyihiin sixirun sixir wey sixirkaasoo mustamirun ha mustamirun oo maraya waa sixir na dhaafaya sixir socdo oo na dhaafaya macna ama mustamirun oo daa'im ah wakadabuu way beeniyeen waattabacuu waxayna raaceen ahwaa'ahum waxyaabahay naftoodu jeclayd wa kullu amrin arrin walba oo laga warramayna mustaqirun ku sugnaanaya wey arrin walboo la sheegayna waktiguu leeyahay u dhacay walaqad jaa'ahum waxaa u yimid xaqiiqee min alambaai wararka xaggooda waxaa uga yimid maa shay baa u yimid fiihi dhexdiisa ay ku sugan tahay musdajarun reebtoomid reebitaan shay reebitaan gaalnimo iyo kufri iyo cinaad laga reebtoomo waxa ay ku sugan tahay oo laga helayo oo warar iyo waa soo gaadhay war ay wax ku qaataan waa u yimid wey macana xikmatun baa u timid xikmad baaligatun oo xeel dheer xikmad xeel dheer oo meel kasta gaadhaysa ayaa u timid famaa maxay bay tugni ay deeqaysaa annuduru annuduru udigidyaalku annuduru udigidyaalku ama annuduru digayaalku waa jamcu nadiir markaa digayaalka digayaay dignintoodu maxay tani fatawalla ka jeeso nebi maxamedow canhum xaggooda ka jeeso oo faraha ka qaado tawalla canhum iskaga jeeso nimanka niman la kari maehe faraha ka qaado meel ilaahay ugu talagalay bay ku socdaan adigu ha isku hawlini baa laleeyahay macnaha wa in yarow hadday arkaan aayatan hadday astaan arkaan iyo mucjizo sida dayaxa kala dilaacay oo kale ay yucridu way jeesanayaan wayaquuluun waxayna leeyihiin sixrun sixir weeye tani mustamirun oo maraya mustamirun macnaa min mara laga keenay markaasoo yani marayo oo na dhaafayo wey ama mustamirun daa'im ahoo joogayo wey waa sixir uun nala joogo oo meel aan noo dhaafayn wey wakadabuu way beeniyeen mucjizadii waa beeniyeen waattabacuu waxayna raaceen ahwaa'ahum hawooyinkooda siday naftoodu jeclayd oy soo gaadheen oy arki jireen sidaa unbay iska raaceen wixii la tusayo mucjizooyinku wax kuma qaadan wa kullu amrin su-aal ba meesha ku jirto qiyaamada way dhowaatay laleeyahay iyo waxaan iyo halaagani ma yimaadaan wa kullu amrin arrin walba oo arrimaha soo socda ka midii mustaqirun ku sugnaanaya wey wakti unbuu leeyahay mooye laakiin shay walboo la sheegayaay waa sugnaanaya sugnaashuuley meel iyo waqti buu dhici doonaa macna walaqad jaa'ahum xaqiiqe waxaa u yimid min alambaai wararka xaggooda waxaa uga yimid maa shay baa u yimid fiihi dhexdiisa ay ku sugan tahay musdajarun reebitaan xumaanta la yska reebo macnaha waxa weeye ummadihii hore iyo waxyaabihii adduunka ka dhacay iyo aakharo qisas waxaa u yimid iyo warar ay ku sugan tahay reebitaan laga reebayo iyo reebtoobid gaalnimada laga reebto xumaantana laga reebto adiga markii lagu warramo qisas lagu siiyo oo wax aad ku waantoonto lagu siiyo soo warar wax kaa celiyo oo wax kaa reebood ku waana qaadato ma maa fiihi musdajarun haddii war ku filan oy wax ku qaataan nimankaa waa la soo gaarsiiyey si walba iyo dhinac walba loola hadlay macnaa walaqad jaa'ahum xaqiiqe waxa u yimid min alambaai wararka xaggooda waxa uga yimid maa shay baa u yimid fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay musdajarun reebitaan kufriga iyo xumaanta laga reebo xikmatun baa u timid baaliqatun oo xeel dheer xikmadda xeesha dheeree u timid waa qur-aanka wey oo hadde waxa weye cid kastoo inay qanacdo doonayso way qancisaa famaa maxay bayse wax kasta haddii la mariyey famaa maxay bay tugni deeqi annuduru digayaashu ama digniinu digniinuhu maxay tari haddaan looga jeedinba in wax lagu qaato digniinimo waxay tari kitaab ilahay kudiday baa ka adag iska adag bui soomaalidu digniin kudiday haddaad ula soo istaagto digniin maxay tari famaa tugni nudur maxay deeqi warbale subxana wa tacala famaa maxay bay tugni ama maada ka dhig maad naafiye ka dhig famaa tugni deeqi mayso annuduru digniyaalku shayan waxba deeqi mayso wax alla waxay u tari ruuxa wax doon ahayn oo xaq doon ahayn ma jirto fatawalla iskaga jeedsa marka canhum xaggooda iskaga jeedsa nebi maxamed oo faraha ka qaad daayo aniga ii daa warbale subxana wa tacala yawma yadcu daaci ilaa shayin nukurin dib bay ku xidhantaha marka halkaas sooma artaan miim in la saaray miimkaasi macnaha waa joogsi laazima wey hadalku waa kala go-an yahay fatawalla canhum goonidaa xagga hore raacso waa hadal goonidiisa u go-an yawma yadcu daacina waxay ku xidhan tahay hadalka qaybtiisa dambe waa hadal bilaabanayo halka hadal baa ka bilaabanaya yawma maalinka yadcu uu yeedhi doono addaaci midka yeedhaya ilaa shayin shay xaggii markuu ugu yeedhi doono shaygaasoo nukurin la inkiro oo naftu inkirtoy necab tahay khushacan xaal ay yihiin kuwo ay khushuucsan tahay absaaruhum indhahooda ayay yakhrujuuna baxayaan min alajdaasi qubuurhay ka soo baxayan u fiirsa marka yakhrujuuna min alajdaasi daasaa waxaa ku xidhan yawma yadcu daaci ilaa shayin nukur oo hadalku wuxuu isu isu haystaa yakhrujuuna way baxayaan min alajdaasi qubuurahay ka soo baxayaan goormay soo baxayaan yawma maalin bay ka soo baxayaan quburaha yadcu uu yeedhi doono addaaci midka yeedhayaay ilaa shayin shay xaggii ugu yeedhi doono khalqig shaygaasoo nukurin la inkiro oo naftu inkirtoy necab tahay maalinkaas ayay qubuurta ka soo baxayaan khushacan ayagoo abay soo baxayaan kuwo ay khushuucsan tahay absaaruhum indhahood hadalku saasuu marka isu saaraya midka yeedhayana waa malagga qubuurta uga yeedhayo soo baxle kaas maalinkuu u yeedho maalinkaasay qubuurta ka soo baxayaan ayagoo indhahoodu fooraraan oon kor tiirin karin oo hoganaya oo dulli iyo rafaad ka muuqda macnaha yawma maalin yadcu uu yeedhaya addaaci malagga yeedhayaay ilaa shayin shay xaggii maalinka ugu yeedhayo shaygaasoo nukurin la inkiro oo naftu aynan jeclaynoo rabin khushacan xaalo ay tahay kuwo ay khushuusan tahay absaaruhum indhahoodu maalinkaasay yakhrujuuna baxayaan min alajdaasi qubuurahay ka soo baxayaan kaanahum xaalka markay soo baxayaan say u yaalaan kaanahum waaba ayagoo jaraadun ayax ah ayaxaasoo muntashirun fidsan oo baahsan ayax baahi ayax baahi maxaad ku taqaanaa adug mid mid la socda ma jiro mid halkaasuu isu jeedaa mid xaggaasu u jeedaa mid xaggaasu u ordayaa yani isku dhinac looma jeedo saas mana mid walba itijaah gooni u haystaa qubuurta marka laga soo yaaco waxaa loo soo yaacayaa sidii argagax baa lagu soo baxaya markaasaa midba dhan wejigiisu u ordaya iyadoo saa loo yaacay sidii ayax baahay oo kaleeto ayaa dhulka laga soo kaakacayo markaasaa lasoo yaacaya kaanahum waaba ayagoo jaraadun ayax ah muntashirun oo baahay min alkasrati wey sida ay u badan yihiin mawqiciina xaale ay degdegayaan bay soo baxayaan ila daaci ka u dhawaaqay xaggiisa xaalay u degdegayaan malagii u dhawaaqay ee bankii iyo maxsharka ugu dhawaaqay xaggiisay u degdegayaan yaquulu wuxuu leeyahay maalinkaa isaga alkaafiruuna yaquulu wuxuu leeyahay alkaafiruuna gaaladu waxay leeyihiin haada kana yawmun maalin wey casirun oo culus wale maalinta xaalku waa adag yahay waa maalin adag oo xaalku uusan sahlanayn sidaasay gaaladii odhanayaan waa dadkii shaqaysta laga kari waaya hada yawmun casirun waxbay maanta taraysa intaadan soo gaarin bay ahayd inaad qirto hada yawmun casirun aad dhahdood diyaar garowdo hadda laakiin qiridaasi macna kuma fadhin intaasi marka waxa weeyaan waa aakharo iyo qiyaamo iyo xaal ka dhici doono ummadihii qisooyinkoodii baa la galay marka kadabad waxaa beenisay qablahum kuwa nebi maxamed la jooga hortood waxaa beeni qowmu nuuxin nuux qowmkiisii baa beeni fakadabuu way beeniyeen cabdanaa addoonka nagii bay beeniyeen nuux ahaa wa qaaluu waxayna yidhaahdeen majnuunun huwa isagu majnuunun mid waalo wey wasdujira waana laga reebay waa laga hor istaagay xilkiisii wasdujira waa laga reebay nebi nuuxoo xilkiisii waa laga hor istaagay way u diideen fadacaa markaasuu dhawaaqay rabbahu rabbigiibuu u baryey oo wuxuu yidhi annii anugu maqluubun baan ahay ku laga reeyey baan ahay ee fantasir rabbiyow guulayso oo i hel anugu waxba qabsa qabo waayo laga adkaaye rabbiyow gargaarso oo i helibu fafataxnaa markaasaan furnay waaka waa laga jawaabaya baryadiisii fafataxnaa waan furnay abwaaba asamaai samada iridaheedii baan furnay bimaa-in biyo ayaan ku furnay biyahaasoo munhadirin shubmaya biyo shubmaya oo boodaya ayaanu furnay buu rabbi ilahi subxana wa tacala wafajjarnaa waan burqinay alarda dhulkiina waan burqinay cuyuunan ila xaggood saas w tamyiizun muxawalun cani mafcuul wey cuyuunan ila xaggooda ayaanu ka burqinay faltaqaa way kulmeen almaau biyihi kuwii kor ka yimid iyo kuwii hoos ka yimid baa kulmay calaa amrin arrin korkiibay ku kulmeen arrinkaasoo qad qudira horay loo qadaray oo halaagooda ah arrinkaasay isugu yimaadeen wa xamalnaa waan xambaarnay hu nuux ayaanu xambaarnay calaa daati alwaaxin mid alwaax u saaxiibaan ku xambaarnay wa dusurin iyo masaamiir waa doonti wey calaa safiinatin doon korkeedaan ku xambaarnay oo daati alwaaxin alwaax u saaxiib ah wa dusurin iyo masaamiir tajrii way soconaysaa doontaasi biacyuninaa indhahanagay ku soconaysaa yani xifdigan ilaalinta aragga aan arkayno ayay ku socotaa jazaan maxaa saa u yeelnay facalna dalika dhe sidaasaanu samaynay jazaan abaalmarin daraaddeed baan saa u yeelnay abaalgud liman cid aan u abaalgulayno kaana ahaa kufira mid lagu kufriyey oo nebi nuux nebi nuuxoo la diidoo lagu kufriyey baanu u abaalgudaynaa markaanu waxaa samaynayna waanu saas u halaaganna wey walaqad taraknaa waan ka tagnay xaqiiqe haa doontii baan ka tagnay ama falkaa isaga ah aayatan mucjizo xaal uu yahaan ka tagnay ee fahal min mudakirin mid waansoomaayey idinka mid maye yani ku waansamaya oo wax qaadanaya oo caqli celintaa ku intifaacayaay ma jiraan fa kayfa sideebuu kaana ahaa cadaabii cadaabkaygu seebuu noqday iyo wanudurii udigidyaalkaygii ama yani udigidyaalkii aan bixiyey iyo cadaabkaygii markuu dhacay seebuu xaal ku noqday walaqad yasarnaa xaqiiqe waan fududaynay alqur'aana qur-aankii baan fududaynay lidikri kuwaantoomid lagu waantoomo ayaanu u fududaynay ee fahal min mudakirin mid waantoomaya ma jira mid waana qaadanayo ka faaidaysanaya ma jira bu rabbi subxana wa tacaala intaa waa qisadii nabiyullaahi nuux calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam iyo qowmkiisii weye faahfaahinteedana meelo kalean kusoo marnay laakiin hadda saasaa loo soo gaabiyey kadabad way beenisay qablahum kuwan hortood waxaa beeniyey qowmu nuuxin nuux qoomkiisii baa beeniyey fakadabuu way beeniyeen cabdanaa addoonkanagii bay beeniyeen nuux ahaa wa qaaluu waxay yidhahdeen majnuunun huwa isagu majnuunun waa mid waala weye wasdujira waana yani waana waana waana la reebay waa la reebay waa la hor joogsaday wey isdijaarka waxa la yidhaha shaygaan rabtay markii lagu diido lagaa canaanto ayaa la yidhahda isdijaarka samaa wasdujira yani waa la reebay oo waa laga hor istaagay inuu xilkii sii guto inay raacana waa diiday fadacaa wuu baryey rabbahu rabbigii buu baryey oo wuxuu yihi annii anigu maqluubun mid laga reeyey baana oo laga adkaaday ee fantasir rabbi u guulayso arrinta soo farageli wey aniga tabarteedii bas halkaas ku egta yani waxay ahayd markuu ka quustay waan u tegi doonaa markii ilaahay u sheegay inaysan cid ka dambaysa inta hadda rumaysay ayna rumaynayn sagaal boqol iyo konton sanana uu intaa dhex joogay si walbana ula hadlay iyuu markaa wuxuu ku qancay walaa yalidu ilaa faajiran kafaara wax khayra kama soo socdo intii muslimiinta ahaydna waxaaba laga yaabaa inay gaalaysiiyaan inta ay dhali doonaanna khayr kama soo socdo markaa markuu leeyahay fantasir allow arrinta soo farageliyo guulayso oo anna iyo hiili kuwana dhamme fafataxnaa markaasaan furnay buu rabbi subxana wa tacaala abwaaba samaa'i samada iridaheedii baan furnay bimaa-in biyo ayaan ku furnay biyahaasoo munhamilin shubmaya biyo caadiya maaha dhibic iska daba imaanayso sida roobka inoo da-o oo kale maaha roobka inoo da-a waa dhibic dhibic daba taallow laakiin tani il fakatay oo kale maata tuubo weynoo biyaheeda la sii daayay saasay u boodaysa samada biyahaas macnaa wax way ka yimi wafajarnaa waan burqinay alarda dhulkiina cuyuunan ila xaggoodan ka burqinay dhulkiina ila macnaha boodayo iyaguna noqdeen faltaqaa waxaa kulmay almaau biyihii kuwii samada ka yimid kuwii dhulka ka burqaday calaa amrin arrin korkiisay ku kulmeen arrinkaasoo qad qudira la qadaray arrin horay u qadarnaayo ilaahay horay u qorsheeyey bay isugu yimaadeen oo muxuu ah arrinkaasi in qawmu nuux la halaago la baabi'iyo oo waxba laga reebin arrinkaasay labadooduba ku kulmeen oo isugu yimaadeen biyihii kor ka yimid iyo kuwii hoos ka yimid waxamalnaahu sidii loo badbaadiyey waa isagii intii rumeeyey waxamalnaa waan xambaarnay hu nuux calaa daati alwaaxin doon alwaax u saaxiiba doon looxyo laga sameeyey alwaax wa dusurin iyo masaamiir u saaxiiba yacni alwaaxduna waa maadaday ka samaysnayd dusurkuna waa masaamiirtii alwaaxda isku haysay wey saas maana nabiyllahi nuux waxaa sameeyey nuux tajri way soconaysaa biacyunina indhahanagay ku soconaysaa macnaheedu waxa wey luqa carabiya fasiixa wey tajri biacyunina waxaa laga wadaa oo qasadku yahay ilaalin aan anagu ilaalinaynay ku socotaa amwaajaasi dhulkii oo dhan korkiisa biyaha qariyay dhulkaas biyaha qariyo korkooda bay doontaa yartae basiidka ay socotahay samaynteediiyo say u taaliya iyada lafaheeda haddaad fiiriso doon intaasoo biyo a dhex mari karta oo khalqiga saaran badbaadin karta maaha laakiin yaa ilaalinayo yani waxa weyaan xifdinaya tajri biacyunina allah xifdinaya subxana wa tacala taasi ma diidayso rabbi subxaana wa tacaala inuu indha xaqiiqiina leeyaho sifaatkiisa daatiga ay ka mid yihiin waa leeyahy rabbi subxana wa tacala siduu sheegtay indha xaqiiqiyuu leeyahay oo khalqigiisa uu ku arko indhaha khalqigiisana uma eka mana shabahaan waa indha ilaahay cadamadiisa iyo weynankiisa u qalma oo daatadiisa sida aynaan u garanaynin bayna sifadiisaasi cayntii ishaana aynaan u garanaynin laakiin inuu il leeyahay buu inoo sheegtay rasuulkiisuna wuu sugay salafkiiiyo saxaabadiina way sugeen wadaad dambe warkiisu gadaalka in lacag ku fali marka oo ilaahay subxana wa taala sifaatkiisa diiday warkiisa waxbaa kufalinka isaga ayib tajri biacyunina jazaan waxaan saa u yeelnay jazaan abaalmarin daraaddeed liman cid aan abaalmarinayno kaana ahaa kufira mid lagu kufriyey mid lagu kufriyoo la diiday waa yaawenkaas waa nebi nuux nebi nuux baa loo abaalgudaya oo ilaahay abaalgudkiisa waxaa ka mida gaalkii kaasoo horjeeday inuu baabi'iyo abaalgud bay u tahay dadka mu'miniinta ah waana shay lagu farxay faqutica daabiru lqawmi aladiina dalamuu walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin gaalka ilaahay tawxiidkiisa iyo diinta hortaagan wixii musiibee ku dhacdaay inaad ka naxdo maaha waa inaad tidhahdo alxamdu lilah gaal baa rogmaday ilahay diintiisa ka soo horjeeday alxamdulilah inaad dhahdo sidaas way macnaha abaalgud buu ilahay ka dhigay subxana wa tacala walaqad taraknaa xaqiiqe waan ka tagnay haa doontii baan ka tagnay aayatan ayadoo mucjizaa baan ka tagnay ee fahal min mudakirin mid waansamaya ma jiraan waxaas wax ku waana qaadanaya idinka mid ma yahi ilahay subxana wa tacala markuu wax maago saasuu wax u baabi'iyaaye war ma waana qaadanaysaan fa kayfa sidee buu kaana ahaaday cadaabii cadaabkaygii qawmu nuux aan ku riday wa nudirii iyo udigidyaalkaygii aan u digay say noqdeen ma wax waxay iska noqdeenoo sheeko ah mise xaqiiqo dhacday bay noqotay xaqiiqo dhacday bay noqotay say u ekayd ma arrin fudud bay noqotay mise waxay noqotay arrin yani waxa weya lagu baaba oo lagu rogmaday arrin lagu rogmaday oo waxba ka hadhin bay noqotay fa kayfa kaana cadaabii wa nuduri markaan wax maagana saasaan yeelaaye warrima istila laleeyahy qolyaha nebi maxamed kasoo horjeeda salawatu rabbi waslamu caleyh walaqad yasarnaa xaqiiqe waan fududaynay alqur'aana qur'aankii baan fududaynay lidikri kuwaantoomid baan u fududaynay waantoomid in lagu waantoomo baan u fududaynay xifdigiisaa fudud fahamkiisaa fudud ku dhaqankiisaa fudud yani tadaburkiisaa fudud yani ilahay subxana wa tacala hadalkiisa wey haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu dheef kaa siiyo oo yani waxaway kugu hanuuniyana wax walbuu ka macan yahay lagama daalo wax walbuu ka macan yahay cid kasta oo u qasada oo doonta way fahmi kartaa ma aha hadal yani waxa weeyaan googaalaysi aho adag oo yani waxa weeyaan guntan oo mucaqad aho oo yani dad khaasa loogu talagalay oo dad uun mutacalimiin aho aqoon khaas iyo takhasus gaara leh ay fahmi karaan maha bal adigu u fiirsa culumtan kale culumta sayniska iyo maalan juqraafiga iyo culumtan maadiga markaa talaada cilmi ka midaan u qastaya adigoon asaasiyaadkaagu dhisnayn oo aan baysigaagu soo dhisnayn markaba toos uma fahmi karti waayo horta bal musalaxaadkii soo fahamto kan maxaa laga wadaa kan waxaa la wadaa oo ugu yaraan dugsi hoose soo marto wuxuun soo soo qaadato dadkaa khaaska baa fahmi kara laakiin qur-aanku yasarahu llahu tabaaraka wa tacala lidikri jaahilka shalay geela ka soo galay haddii qur-aanka loo aqriyo wuu fahmi karaa wuxuu u fahmi karaa sida uu u fahmi karo midka reer magaalka ee brofesorka ah soma walaqad yasarna alqur'aana lidikri labadooduba isku sibay u fahmi karaan hadal ilahay oo subxana wa tacala marka fudud way saas maana inuu fudud yahay waxaad ku garan ilmo yar oo sideed jira ama toddoba jir ah ama toban jir ah isagoo dhanba kor ka haya bal waxaad samaysaa intaad u qorto kitaab yar oo isaga dhanba kelimaad kooban ka kooban ilmaha hala xifdisiyo isku daya waa aragta hadday xifdiyaanna ma hayn karaan xataa axaadiista nabiga sal alay waslam xifdintooda iyo qur-aanka xifdintiisu isku mid maha qur-aanka xifdintiisaa ka fudud soo saas ma walaqad yasarna alqur'aana lidikri sir aan nin garan kara yaryahaba meesha ku jirta waa hadal ilahi subxana wa tacala hadal ilahay iyo hadal makhluuqla isku mid maha walaqad yasarnaa xaqiiqa waan fududaynay alqur'aana qur'aankii lidikri kuwaana kuwaantoomid baan u fududaynay ee fahal min mudakirin mid waana qaadanayo wax ku qaadanaya maydinka mid yahay mana ma jira kadabad waa beenisay caadun halkaa qowm nuux baa lagaga soo baxay kadabad way beenisay caadun ree caad baa beeniyey ee fa kayfa sidee buu kaana ahaaday cadaabii cadaabkaygu sidee buu noqday iyo wanudurii udigidyaalkaygii ree caadna iyaguna waa beeniyeen cadaabkii aan ku salliday iyo digniinihii aan siiyey ayaduna say noqotay wax sheekaunbay iska noqoto ku tiri kutena mise xaqiiqo dhacday bay noqotay xaqiiqo dhacday bay noqotay inay noqotayna waatana dhegaysa haddale say noqotay laynoo sheegay ayib inaa anagu arsalnaa waan dirnay buu rabbi yihi calayhim korkooda waxaan ku dirnay riixan dabayl baan ku dirnay sarsaran oo qabow oo shanqadhaysa hamadaay ah sarsarka waa dabaysha qabow waa la yidhahdaa oo qabowgeeda waxay soo marto ingejinaysa waxay martoo dhanna dilaysa ilan qabowgu waxbuu ingejiyahay wadamada hadda maalan barafku ka dhaco xilliyada barafku dhacayo hal geedoo caleen ku taalla ma jiro saas maana marka sarsar dabayl aad u qabow oo haddana xoogga ay ku socoto shanqarayso qarraclaynaysaan ku dirnay fii yawmi naxsin yani xumasaadsi maalinkeed baan ku dirnay naxsi waa maalin qumay ah naxsiga waa maalinka qumayga ah ee macnaha waxa weye xumaha la saadaansado ee la baasaysto wey maalin ayaga marka loo fiiriyo maalin baas u ahaa oo iyaga baas u lahaa maalinkaasaan ku sallinay bu rabbi subxana watacala fii yawmi naxsin ayb maalin yani waxa weeyaan maalin xumasaadsi leh mustamirin oo haddana joogto ah naxsigaasoo mustamirin baaskaas oo haddana mid joogto aho kama dhammaanina markuu ku dhacay waxaa ugu xigay kii qabriga waxaa ugu xigi doona ka qiyaamada mustamir weeyaanoo marba hadduu ku bilowday kala go' male macnaha ayb tanzicu dabayshaasoo tanzicu siibaysa annaasa dadkii siibaysa markay dabayshu ku bilaabatay waxaad garanaysaa markii yani waxa wey hadda dabayla yimaadaan oo ruuxu is yidhahdo way ku qaadayso meel kuma dhowo taqriiban ruux walba meeshii u dhawayd buu marka ku dhegay mid geed ku dhega mid guri ku carara yani waxa weye meeshii ay ku dhegeen tanzicu nnaasa meeshii bay kasoo fujinaysa ilnazciga waxa la yidhahdaa shayga xoog marka lagu soo dhufto meeshii bay kasoo fujin kaanahum waaba ayagoo markay daadisay acjaazu naklin geeda timir ah jiridoodaoo kale ah geed geedahaasi timirta ahoo munqacirin ruqay salka ka ruqay fa kayfa sideebuu kaana noqday cadaabiya cadaabkaygii iyo wanudurii udigidyaalkaygiisay noqdeen waa lagu halaagsamay walaqad yasarnaa xaqiiqe waan fududaynay alqur'aana qur'aankii lidikri kuwaana qaadashaan u fududaynay ee fa hal min mudakirin kuwaana qaadanayaay ma jira intaasina waa ree cadu kadabad way beenisay caadun ee fa kayfa sidee buu kaana ahaadee cadaabi iyo wanuduri udigidyaalkaygiisay noqdeen waa fuleeway innaa anagu arsalnaa waan dirnay calayhim korkooda riixan dabayl baan ku dirnay sarsaran oo aad u qabow oo shanqaraysa fii yawmi naxsin xumasaadaad ama baas filasho maalinkeed maalin xumo la saadaashado maalinkaas oo iyaga marka la fiiriyo maalin xun oo baas le u ahaa maalinkaasaan cadaabkaas iyo dabayshaa ku salidna bu rabbilah subxana wataala oon ku dirnay naxsigaa iyo xumahaas iyo oo mustamirin joogto ah naxsiga iyo baaska ku dhacay iyo xumaha ku dhacay mustamirin mid joogto weeyaanoo kii qabrigaa yaa ku xiga kadibna kii qiyaamadaa ugu sii xiga macnaha tanzicu dabayshaasoo siibaysa annaasa dadka ayay siibaysaa meelahay ku dhegeen iyo meelahay galeen bay kasoo siibaysaa kaanahum waaba ayagoo acjaazu naklin geeda timira jiridoodii oo kale ah geedaha jimirta ahoo munqacilin ruqay oo salka ka ruqay geedku hadduu ruqo maxaa ku xiga soo inuu dhaca un ma ah saas mana waxaan utegi doonaa dabayshu intay dabada ka gashay afka ka baxaysa markaasa isaga oo dogob dhacay oo kale ah ayay daadinaysa raggii magaalooyinku u camirnaayo yani waxa way shaqaysanayo ordahayo fikirhayo maanta waxaad moodaaba dogobyo iyo jirido daatay baad moodaa say u yaalaan halkaasay kaga tagtay fa kayfa sidee buu kaana noqday cadaabiya cadaabkaygu see buu ahaaday iyo wanudri digidyaalkayga ma wax fudud bay ahayd mise way adkayd hawsha waa adkaysa waxbama kama hadhin khalqi dhan oo noolod magaalooyin u camiran yihiin cadaabka saa u galay iyo digniintii ilaahay u digayay waxayn ahayd mid culus bay ahayd macnaha walaqad yasarnaa xaqiiqe waan fududaynay alqur'aana qur'aankii lidikri waanin waano ayaanu u fududaynay ee fa hal min mudakirin mid waano qaadanaya ma jira beeniyeen binuduri digayaalkiibay beeniyeen waa jamcu nadiir marka laba tafsiir oo kale laba ku jira fa qaaluu marka waxay yidhahdeen abasharan ma bashar oo minaa annaga naga mid ah oo waaxidan mid ah ayaanu natabichu raacayna aina inaa anagu idan markaa haddaanu hal nin raacno la fii dalaalin baadi dhexdeed baan ku sugannahay wa sucurin iyo waalli ma qumanin waana luunsannahay a ulqiya miyaa la dejiyey miyaa la riday oo la dejiyey addikru waxyigii miyaa lagu soo dejiyey calayhi korkiisa min baynina mukhtaaran xaalo uu yahay mid la doortay min baynina dhexdanada laga doortay dhexdanada inta laga xushay baa wiilkaa yarkaa waxii loo soo dhiibay miya bal iskaba dhaafo wax jira meehe huwa isagu kadaabun waa been badane ashirun oo haddana qooq badan waa qooq badan yaho aniga halayga dambeeyo waa qooq ilahay baa wax iisoo dhiibana waa been saasay yidhahdeen rabbi wuxuu ihi subxana wa tacaala sayaclamuuna way ogaan doonaan hadan berri bay ogaan doonaan xilligeeda marka la gaadho man waa kuma alkadaabu midka beenta badani al ashiru ee haddana qooqa badani ma iyagaa mise waa nebiga way ogaan doonaan bur subxana watacala ina anagu mursilun mursilunnaaqati hasha kuwa dirayaanu nahay hashay codsadeen waanu soo diraynaa fitnatan imtixaani daraaddeed baan u diraynaa lahum ayaga aanu imtixaanayno ee fartaqibhum koro ukaadi baa waxba ha ku degdegin nebiyow nebi saalixow ha ku degdegina fartaqibhum koro oo usug oo wastabir sabir oo waxay kugu hayaan u dulqaado wanabi'uhum u sheeg u warramo waxaad u sheegtaa ana almaaa biyaha ceelku qismatun qayb weeye baynahum dhexdooda waa qaybsan yahi oo kalla hasha iska leh kalla idinkaale wey lahaa shirbun walakum shirbu yawmin macluuma idinkuna kal baad leedihiin iyaduna kal bay leedahay kullu shirbin kal kasta kal kasta yani kalcab wey kal kastana muxtadarun mid la xaadirayo wey oo ciddii iska lahayd baa xaadiraysa idinkuna maalinkiinaad xaadiraysaan hashuna maalinkeeday xaadiraysaan fanaadow markaasay dhawaaqeen saaxibahum saaxiibkood bay u dhawaaqeen waa kii ugu dhur darnaa ugu nafsig xumaa fatacaafaa markaasuu isa siiyey muxuu isa siiyey xilkii loogu yeedhay buu guddoonsaday wey facaqara hashii wuu boqongooyey oo wuu dilay fa kayfa sideebuu kaana ahaadee cadaabii cadaabkaygu seebuu noqday iyo wanudurii udigidyaalkaygii inaa anagu waa laydii sheegiy waata inaa anagu arsalnaa waan dirnay calayhim korkooda waxaan ku dirnay sayxatan qaylo waaxidatan oo mid ah oon mar labaad lagu celinin fa kaanuu markaa waxay noqdeen ka hashiimilmuxtadiri kii xero oodanayey kii xero oodanayay burburkiisii oo kale noqdeen hashiimka waa burburka muxtadirkana waxaa la yidhahdaa ninka xerada oodanaya jabadka hashiimka waa jabadka ama burburka kii xerada oodanayay burburkiisii oo kalay noqdeen walaqad yasarnaa xaqiiqiya waan fududaynay alqur'aana qur'aankii lidikri waana qaadashaan u fududaynay ee fahal min mudakirin mid waana qaadanaya ma jiraa oo idinka mid ma yahay wey macna reer tamuud waa qoladii loo diray nabiyullaahi saalix calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam ayagana warkoodu sidan u ahaa markay nebiga diideenna ilahay waa halaagay subxaana wa tacala kadabad way beenisay tamuudu reer tamuud waxay beeniyeen binuduri digayaalkii bay beeniyeen haddii nadiir jamciisa laga dhigo digayaalka waxaa laga wadaa rususha oo hal rasuul bay beeniyeena maxaa looga dhigayaa inay rasuul badan beeniyeen lianna hal rasuula markaad beeniso rusushoo dhan waad beenisay rasuul hal mabda un bay la wada yimaadeen sooma mid ka mida haddaad ku diiddo intii kalena waad ku diiday saas maanaa fa qaaluu waxay yidhahdeen markay beeniyeen abasharan ma bashar oo minaa annaga naga mida oo waaxidan mid ah keligii ah waxay ka wadaan nebi saalix bay ka wadaan minaa annaga naga mid oo annaga naga dhashay oon meel kale ka imaanin waaxidan oo mid ah ayaanu natabicuhu raacaynaa tiro ma aho odayaal la ysku daray ma ah meel kale noogama imaaninoo waa annagoo waa jinsiguna waa bashar annagoo kalea makaana kaasaanu dabagelayna taanu dhaqankanagi iyo hidihii iyo odayaashiiiyo wixii talin jiray ka tagna innaa annagu idan markaa haddaan saa yeelno la fii dalaalin baadi dhexdeed baan ku sugannaho waan luunsannahay wa sucurin iyo waali sucurkaas waalidana waa la yidhahdaa naarahana waa la yidhahdaa jamcu saciir haddii laga dhigo waa naaro haddii sucurka sidiisa loo daayana waxa sucurka waxaa la yidhahdaa waalida la yidhahda sideeda kuba macna waan waalanahay waanan luunsannahay hal wiiluun iska dabagalo oo shalayto meesha ka soo baxay oo sheeganaya ilahay waa iisoo dhiibay alala raacidiisa waa waalibay dhihi ma miyir qabno markaas ayib aulqiya miyaa lagu riday la riday bay dheheen addikru waxyigii miyaa la riday calayhi korkiisa miyaa lagu riday min baynina dhexdanada xaal laga doortay intaa oday iyo macnaha waxa weeye caaqil iyo ugaas iyo suldaan bulshadu ay leedahay iyo waxgarad iyo gabayaa iyo mid aftahana miyaa wiilkaa yarkaa lala baxay inta dhexdanada lagala baxay baa wax loo soo dhiibay waxii loo soo dhiibay miya waa sidii ay qurayshi dhihi jirtay oo kaleeto yani maa labadan magaalo ee waaweyn odayaasheeda laba ka mida loo soo dhiibay inta maxamedo wiil yara loo soo dhiibanayo ahum yaqsimuuna raxmata rabbika waa kii lagu yidhi hum ayagaa ilaahay naxariistiisa qaybiya markay leeyihiin oday hebel maa loo dhiibo wiilka yarkaa laga daayo ma ayagaa maamula ilahay hawshiisa subxana wa tacala gaal sidiisaba xilli uu jooga waa isku war waana isku caqli waana isku fikra waa isku hadal saas maana markaan soo marnay atawasawbihi bal hum qawmun taaquuna warkoodu waa isku midoo hal mastar buu kasoo wada fulaa sidii ay nabiga ku yidhahdeen qurayshiti wey bal iskaba dhaafay lama dooraninoo waxbana looma soo dhiibine huwa isagu kadaabun waa been badana bay dhaheen oo markuu leeyahay ilaahay baa waxyi iisoo dhiibay waa beentii ashirun mid qooq badan weeye oo aniga hal lay raaco keligay ha layga dambeeyo waa qooq iyo kibr sayaclamuuna way ogaan doonaan bu rabbi subxana watacala cadaabku markuu ku yimaado hadan berri berrida waxaa laga wadaa waqtigeedii marka la gaadho wey wixii soo socdo dhan baa hadanta loo isticmaala saas wey macana ya ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha waltandur nafsun maa qadamat ligad hadinka wixii soo socdo dhan baa la dhaha ayib sayaclamuuna way ogaan doonaan hayda hadan berri man kuma weeye alkadaabu midka beenta badani alashiru ee haddana qooqa badani waa kuma inay iyaga yihiin iyo inuu nebi saalix iyo inta raacsan ay yihiin way kala ogaan doonaane u kaadi baa leh inaa anagu mursilu kuwa dirayaan mursilu naaqati hasha kuwa dirayaanu nahay hasha kuwa dee waa hashay codsadeen oo waxay yidhahdeen saalixow haddaad doonayso inaanu ku dhacno dhagaxan ama buurtan nooga soo saar hal hal nooga soo saar hasha haddaanu aragno warkaagu waa run waana ku raacaynaa hashi ilahay waa soo saaray subxana watacala ma ilahay waa wax ku adag yihin innaa anagu mursilu naaqati hashay codsadeen kuwa soo dirayaanu nahay oo meeshay rabeen ka soo saaray maxaa hasha loo siiyey fitnatan imtixaani daraaddeed lahum iyaga la imtixaanayo ballantay qaadeen inay fuliyaan iyo inay ka baxaan saasaa lagu imtixaanaya ee fartaqibhum koro oo sug baa layidhi fartaqibhum ka war dhowr oo fartaqib ka war dhowr hum iyaga oo ha ku degdegin arrintooda ka war sug baa layidhi wastabir sabir baa layidhi nebi saalixow oo iska dulqaado dhibkay kugu hayaan isaga dulqaado wanabi'hum markii hashii alla soo saaray subxaana wa tacaala ayaa waxaa la yidhi hashani iyada iyo idinka ceelku idinka dhaxayn maayo magaaladu hal ceel bay ka cabtaa waxaa la yidhi maalinna iyadaa cabaysa waa kalkeedii maalinna ceelka idinkaa ka cabayo waa kalkiini idinkiiyo xoolihiina oo dhan maalin baad wadaladiin hashooda maalin aan ceelka loogu tegaynin bay leedahay sidaasaa lagu imtixaanay soo maarti waa balaayo u yeedho ayagaa u yeedhay soo ma ceelkan ayagaa xor u ahaa laakiin markay u yeedhaan baa ilahay imtixaan kaga dhigay subxana watacala waxaa la yidhi wanabi'hum u warramo u sheeg anna almaaa biyaha ceelku qismatun inay qayb yihiin oo baynahum dhexdooda iyagii hashi baa laga wada iyagii hasha dhexdooda in la qaybiyey oo baynahum dhexdooda kullu shirbin kalcab kulligii kalcab kasta kal kasta muctabarun mid la xaadirayo weyn hashuna kalkeeda iyadaa imaan idinkuna kalkiina iyo maalintiina tegaysaan warku waa sidaa waxaa meesha ka muuqata marka sidaa markii la xukumo warkaa uu sheegay arrintiibay u sabri waayeen arrintiibay u sabri waayeen oo dee maalin dhan ceelka ka maqnaada mana tegi kartaan hashani ha iska cabto nimankii madaxa adkaa waa u dulqaadan waaye go-aan waxay ku gaadheen hashan in laga takhaluso ma aha wax uu hal nin keliyata gaadhay ee intay go'aansadeen bay ninkii fulin lahaa u yeedhaan rabbi muxuu yidhi fanaadow way u yeedheen saaxibahum saaxiibkood bay u yeedheen waa kaan aan u tegi doono idin bacata ashqaaha magaalaba nin baa ugu xun dad meel deganba nin baa ugu xun oo ugu ciyaal suuqsanoo ugu liita midkii ugu khayr darnaa bay u yeedheen fanaadow way u yeedheen saaxibahum saaxiibkood bay u yeedheen markay gudaan ay go-aanka gaadheen way guddoonsadeen fatacaafaa wuu isa siiyey macnaha waxaa laga wadaa wuu guddoonsadayo aqbal hawsha aniga halaygu daayo waxaa la yidhi wareede naga xogale hasha ma ujeedaa nooga raxeya wuxuu yidhi waa fiican tahay soo intaa un maaha aniga hala ii daayo fatacaafaa waa isa siiyey facaqara wuu boqongooyo hashi wuu gowracay fakana fa kayfa sideebuu kaana ahadee cadaabii cadaabkayga iyo wanuduri digidyaalkaygu say noqdeen seebuu xaalku noqday inaa anagu arsalnaa waan dirnay calayhim korkooda sayxatan qaylaan ku dirnay waaxidatan oo mid ah fa kaanuu waxay noqdeen ka hashiimi lmuctadiri kii xerada oodanayay jabadkiisii oo kale ama burburkiisii oo kale noqdeen idinka weligan xera ari ma u oodeen ama ama xoolo ma u oodeen markuu ooda la soo gooyo dhulkaa lagu soo jiidaa ooda inta la soo jiidayo caleenteedii iyo wixii qashin saarnaa oo dhan baa daata hashiimka kaasaa la dhaha waxay noqdeen sida ood burburkeed oo kaleeto oo waxaan jirayba noqdeenba waxaa kaloo hashiimka la yidhahdaa ooda marka inta la oodo muddo ay joogto way burburtaa markaasa waxay noqotaa jabad burbur ah oo carada marka dambana ku darmada taana hashiimka waa la yidhahda labadaba way noqon karaan ka hashiimilmuctadiri kii xerada oodanayay jabadkiisii iyo burburkiisii oo kalay noqdeen walaqad yasarnaa waan fududaynay xaqiiqe alqur'aana qur'aankii lidikri kuwaana qaadasho darteed baanu u fududaynay ee fahal min mudakirin mid waana qaadanaya wax ku qaadanaya ma jiraan hada wabilahi tawfiiq wsal allahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi waslm